الرحيم الحمد لله رب العالمين وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ما بعد suurat lancaam ayaan kusoo dhex jirnay aayadda boqol iyo laba ayuu darsigani ka bilaabanaya aayadihii inoo dambeeyey waxay ka hadlayeen meel kaga dhaca ay bini aadamka qaar ka mida ilaahay ku sameeyeen subxaana wa tacaala taas oo laga jawaabayay marka waxaa la sii wadaa alla subxaana wa tacaala waa ka wax walba abuuray baa la yidhi shay walbana cilmigiisa leh allah lasoo tilmaamay subxaana wa tacaala waxaa la leeyahay marka dalikum allahu rabbukum laa ilaha ilaa huu khaaliqu kuli shayin facbuduuh wa huwa calaa kuli shayin wakiil dalikum kiinaas lasoo tilmaamay rabbukum rabbigiin wey dalikum kiina lasoo tilmaamay allahu alla wey rabbukum rabbigiin wey laa ilaaha mid xaq lagu caabudo ma jiro ilaa huwa isaga mooye khaaliqu kulli shayin wax walba ka abuuray wey ee facbuduuhu caabuda wa huwa isaguna calaa kulli shayin wax walba dushiisa wakiilun midka xifdiya oo ilaaliyo yani kan loo tala saarto wax walba isaga wey laa tudrikuhu ma haleesho ma haleelaan allaha isaga lasoo tilmaamay al absaaru aragyaalku ma haleelaan wa huwa isaga ayaa yudriku haleela al absaara aragyaalka wa huwa isagu allatiifu midka dhimriyo wey oo addoommadiisa u dhimriya alkhabiiru oo shay walba gun og oo yani xoogaala wey tilmaamaha lasoo sheegay ka iskale waa allah waana rabbigiinoo kii idin lahaa ee idin abuurtay wey cid xaq lagu caabudo oo cibaadadiina leh ma jiroon isaga ahayn intii isaga kasoo hadhayba gardarraa lagu caabudaa cibaadada isaga keliya taa gar u leh wax walbana ka abuuray waa isaga khaaliqu kulli shay-in waxaa soo gelaya khalaqa kulli shay-in tii aayaddii hore ku jirtay bay la mid tahayo waxaa soo gelaya ciisaha iyo malaa'igta nebi ciise iyo malaa'igta iyo cusayr iyo kuwa la leeyahay waa caruur ilaahay kuwaasaa soo gelay khaaliqu kulli shay wuxuu ilaahay abuuray subxaana wa tacaala haddana ilmo inuu ka dhigto waa waxaan suuroobi karin marka isaga caabuda la leeyahy facbuduuhu allaha tilmaamaha le caabuda keligii wax walbana isagaa loo tala saartaayo ilaaliya oo xifdiya indhuhu aragyaalku ma haleelaan laa tudrikuhu labsaaru waxaa laga wadaa tafaasiir dhowrayo culimada tafsiirku marayaan laakiin tafsiirka ugu rooni waxa weeye in la yidhaahdo laa tudrikuhu labsaaru aragyaalku ma koobaan ila subxaana wa tacaala waa la arki laakiin xaqiiqadiisa ma gaari karaan aragyaalku mana koobi karaan saasaa laga wadaa laa tudrikuhu labsaar lagama wado lama arkayo lagama wado arag waa la arkayaa sida qur-aanku sheegay wujuuhun yowma-idin naadiratun ilaa rabbiha naadira maalinta qiyaamada wejiyaal baa rabbigooda fiirinaya oo rabbi arkaya subxaana wa tacaala kalaa inahum can rabbihim yowma-idin lamaxjuubuun alimaamu shaafici wuxuu yihi gaalada haddii ilaahay ku ciqaabay maalinta qiyaamada inuu iska xijaabay waxaa laga fahmayaa inuu mu'miniinta ugu nimcaynayo inuu istusoy arkaan marka waa la arkayaa axaadiista nabiga sal ly slam mutawaatirka baa kusoo aroortay saxaabadu nabiga weydiiyeen nebi allow rabbigana ma arkaynaa nebigu wuxu uhi sal lay wasalam qorax aan daruuri ka sokaynin ama dayax aan daruuri ka sokaynin oo cirkoo bannaan jooga sida aad u arkaysaan oo aydan isugu cidhiiryeyn ama aydaan uga shakiyayn saasoo kale aad rabbigiin u arki doontaan bu nabir sal lay slm marka axaadiis aad fara badan baa kuso aroortay in maalinta qiyaamada ilahay la arki doono waana ahlu sunna waljamaaca ijmaacooda iyo say isku waafaqsan yihiin qiyaamada in ilahay muminiintu arki doonaan bal ilaahay aragtidiisa ay arkaan baa nicmooyinka la siin doono ugu weyn maalinta qiyaamada saan ugu tegi doono liladiina axsanu lxusna wa ziyaada lagama wado marka mar hadday sidaas tahay oo arrintu saa u taallo aayaddan marka lagama wado indhuhu ma qabanayaan laa tudrikuhu labsaaru aragyaalku ma arkayaanoo ma qabanayaan lagama wado ee waxaa laga wadaa laa tudrikuhu labsaaru aragyaalku ma koobayaan oo ixaata laga wadaa walaa yuxiituuna bihi cilman oo kale wey macnaha ilahi subxana wa tacaala cilmi sidaan loogu koobi karin ayaan aragguna u koobi karin maxaa yeelay shayga araggiisa iyo koobidiisu labay kala tahay ayaddu waxay diidan tahay waa koobidda aragga laakiin ayadaha kala kutusay iyo axaadiista nabiga sal lay slam saas man marka laa tudrikuhu labsaaru wahuwa yudriku labsaar maala hadda qoraxdoo kaleeto way noo muuqataa waan aragnaa soo maha lilahi lmathalu laclaa laakiin tusaale qoraxdu way noo muuqataa laakiin miyaan koobi karna maya dayaxu waa noo muuqdaa laakiin xaqiiqadiisa ma gaari karno qoraxda xaqiiqadeeda ma gaari karo araggeena ma gaari karo dayaxa araggiisa aan arkaynana xaqiiqadiisa ma gaarin mayna gaarin kadalika allah subxaana wa tacaala waa la arkayaa laakiin ishu ma koobayso xaqiiqada ilahayna ma gaari karto subxana wa tacala saas macnaha ayib laakiin rabbi subxaana wa tacaala aragyaalka isagu wuu koobaayo wax isaga ka qarsoon ma jiro shayaalkay arkayaan iyo indhaha iyo kulli isagu wuu koobaya waa latiif oo waa khabiir latiifka laba macnoba waa lagu fasiraa mid waxaa la yidhaahdaa waxyaabaha qarada yar ee daqiiqa abuu ogyahay marna waxaa lagu fasiraa latiifka bimacnaa dhimrin turidda iyo dhimridda la yidhahda marka maadaama khabiirka laga faa'iidaysanayo cilmiga iyo waxyaalaha hoose inuu ogsoon yahay latiifka macno kale sii marka latiifka waxaa tidhaahdaa bimacnaa waa midka dhimrinta badan oo addoomadiisa u dhimriyo dalikum kiinaa lasoo sheegay allahu alla wey rabbukum rabbigii wey laa ilaaha mid xaq lagu caabuda ma jiro ilaa huwa isaga mooye khaaliqu kulli shayin wax walba ka abuuro wey shay walba oo makhluuqa ka mid isaga abuuray ee facbuduuhu caabuda hadduu isagu wax walba abuuray isagaa cibaadada iska leh wa huwa isaguna calaa kulli shayin wax walba dushiisa wakiilun midka loo tala saarto weye ee ilaaliya xifdiya laa tudrikuhu ma haleesho ma koobta laga wada laa tudrikuhu ma koobto al absaaru aragyaalku ma koobaan oo xaqiiqadiisa ma gaadhaan wa huwa isaguna yudriku wuu haleelaa al absaara aragyaalka wuu haleelaayo rabbi subxaana wa tacaala indhaha iyo meeshay arkayaan iyo araggooda laftiisa ilahi waa koobaa subxana wa tacala wa huwa isagu allatiifu wey waa midka dhimrin dhimriya oo addoommadiisa u dhimriya alkhabiiru xogogaalka oho shay walba guntiisa og qad jaءakum basaa'iru min rabbikum faman absara falinafsihi waman camiya facalayha wama ana calaykum bixafiid qad jaa'akum waxaa idin yimid basaa'iru baa idin yimid xujooyin yani xujooyin wax lagu arko xujooyin wax lagu kala arko basaa'irta waxaa la yidhahdaa waa xujada ifaysa ee wax muujinaysa qad jaa'akum waxaa idin yimid basaa'iru xujooyin aada wax ku kala aragtaan ayaa min rabbikum xagga rabbigiin idinka yimid faman absara ruuxii arka marka oo xujadaa wax ku arka khaladkiiyo saxda ku kala arkaayay falinafsihi naftiisay usugnaatay waman camiya ciddii indhabeesha man ciddii camiya indhabeela oo xujadaa ka indhabeelana fa calayhaa naftiisa dusheedan bay ahaatay wamaa ana aniguna ma ihi calaykum dushiina bixafiidin mid xifdiya anigana inaan idin xifdiyo o acmaashiina ilaaliyo la iima soo dirin hawshaydi maaha wakadalika sidaasoo kale kala dhigdhigiddaa iyo faahfaahintaasoo kale baanu nusarifu u gedgedinaa sidaas aan hadda wax usoo kala dhigdhignaan usoo kala gedgedinoo kale yaa nusarifu u kala gedgedinaa al aayaati aayadaha yani waa la rogrogayaa oo kolba dhinac baa lagaa tusaya waliyaquuluu maxaa loo rogrogayaa aayadaha litaquuma alxujatu leh inay xujadu ku ooganto dadka iyo waliyaquuluu inay yidhaahdaan daraaddeed darasta waad akhrisatay maxamedow waad soo baratay walinubayinahu iyo inaan cadayno qur-aanka u cadayno liqowmin dad inaan u cadayno daraaddeed yaclamuuna oo og oo wax garanaya ittabic raac marka maa shayga uuxiya la waxyooday ilayka adiga lagu waxyooday nebi allow min rabbika xagga rabbigaa lagaaga waxyooday laa ilaaha mid xaq lagu caabudo ma jiro ilaa huwa isaga mooye wa acrid jeedso canilmushrikiina kuwa ilaahay wax la wadaajinayana iskaga jeeso walow shaaa allahu hadduu alla dooni lahaa maa ashrakuu mayna wadaajiyeen shirki mayna la yimaadeen wamaa jacalnaaka maanaan kaa yeelin nebiyow calayhim dushooda xafiidan xifdiye maanaan kaa yeelin mid xifdiyaoo dushooda ilaaliya maanaan kaa yeelin wamaa anta adigu ma tiida calayhim dushooda biwakiilin mid wakiilka ah oo u xil saaran ma tiid camalkooda iyo caqiidadoodii u xil saarnid macnaheedu waxa weeye qad jaa'akum basaa'iru min rabbikum xujooyin cadcad ood wax ku kala aragtaan ayaa xagga ilaahay idinka yimid xujooyin aada u cadcad oo iska muuqda ayaa rabbi xaggiisa idinka yimid subxana wa tacala xujooyinkaa ninkii intuu qaato wax ku arka oo ku iftiinsada oo xumaanta iyo samaanta ku kala gartaay naftiisa unbaa iskale faa'iidada halkaa ka timaada isagaa iskale ninkii ka indhabeela xujooyinkaasoo iska indha tiran oon dan ka gelinna dhibka ka yimaada naftiisa dusheeda un wey fa calayhaa adigunbay kugu soo noqon cid kalood wax yeesha ma jirto adigu maa is wax yeelay aniguna ma ihi haddaan ahay nebi maxamed wey waxaad tidhahdaa aniguna ma ihi mid idinka idin ilaaliya dushiinna ma ilaaliyo la iima soo dirin inaan acmaashiina ilaaliyo caqiidadiinna ilaaliyo yani waardi idinka noqon taa waa hawl ilaahi subxana wa tacaala xifdintiina iyo ilaalintiina ilaahay baa iska leh laakiin anigu taas mali sidaas hadda wax loo soo faahfaahiyey oo loo soo rogrogay aayadaha loo soo gedgediyey saasoo kalean aayadaha u gedgedinaa bu rabbilahi subxana wa tacala tasriifka waxaa la yidhahdaa shaygoo kolba weji lagu keeno kolba weji lagu keeno macnaha marka aad baa wax loo soo caddeeyey sidaasoo kaleetaan aayadaha u gedgedinaa maxaa loo gedgedinaya in addoommada xujada lagu oogo waa mid ta labaad kuwa luunsan ee qalloocani oo addoommada ka mid ihi inay yidhaahdaan waliyaquuluu darasta waad soo akrisatay waxan meel baad ka keentay innamaa yucallimhu basharu bini aadam baa ku soo baray waad soo akrisatay oo waxaad soo baratay waliyaquuluu darasta waad akrisatay inay yidhaahdaan iyo dad wax garanaya oo inay wax qaataan diyaar u ah inaanu u caddayno waa saddexdaas xujada in lagu oogo inay qaarka diidani ay wax ku marmarsoodaan oo yidhaahdaan waad soo akrisatay iyo kuwa wax garanaya ee wax ogol in wax loo caddayo walinubayinahu liqawmin yaclamuun kuwa wax garanaya inaan wax u cadayno saas daraaddeed baan u gedgediyayna aayadaha u rogrogana wy macana kadib baa nabiga waxay sl ly waslam wixii ilaahay kuusoo waxyoodo xagga rabbi lagaaga waxyooday raac ka bax warkooda adiga waxbaa isku dhimin waxyii ilaahay xaggiisa kaaga yimid kaa un adigu raac mid xaq lagu caabuda ma jiro ilaa huwa isaga mooye yani mabda'a loo waxyooday baa wuxuu ku salaysan yahay laa ilaaha ilaa huwa waa tiirka ugu weyn ee waxyigu ku salaysan yahay mabdi ugu weyna tawxiidka yani waxyiga mabaadidiisa ayaa la sheegay oo laa ilaha illaa huwa cid gar u leh in la caabudo ma jirto oon isaga ahay iskaga jeesaa la yidhi gaalada mushrikiintan ilaahay iyo addoommadiisa isku garab wada oo wax ka dhexaysiinayo wax wadaajinayo adigu iskaga jeeso faraha ka qaad isaga sawir baa laleeyahay yani waa intaan dagaalka la amrin intaan la dagaalan la odhanin weeye aayaadkani waa maka maka intii la joogay bay soo degayaan oon jihaadka weli la waajibinin marka iskaga jeeso faraha ka qaad isaga sabir isaga dulqaado saasaa laleeyahy nabiga sal ly sl saas way maana haddii alla dooni lahaa walow shaa allahu maa ashrakuu aayaddan waxay muujinaysaa shirkigan ay ku dhaceen iyo khaladkan ay ku dhaceen ilaahay awoodiisa iyo qudradiisa kama baxsana walow shaa allahu maa ashrakuu hadduu alla dooni lahaa inayna shirki ku dhicin mayna shirki la imaadeen laakiin ilaahay qadarkiisa iyo qorshihiisay ku hormartay arrintan xikmad xeel dheer isagoo ilaahay kale subxana wa tacaala adiga nebi maxamedana maanaan kaa yeelin mid xifdiya oo iyaga xifdiya berrita lagu weydiin maayo maxay khaladka u sameeyeen maxay diinta u qaadan waaye maxay u gaalooben lagu weydiin maayo maxaa yeelay hawshaasi laguma dirinoo xafiid ma tihi mid loo xilsaarayna ma tihi dushooda oo hawshaadu ma aha inaad gaadhsiisan wey bas hawshaadu uu dadka gaadhsiibe saas wey macana qad jaa'akum waxaa idin yimid xaqiiqee basaa'iru baa idin yimid xujooyin aad wax ku kala aragtaan ayaa min rabbikum xagga rabbigiin idinka yimid xujooyin cadcadood wax ku kala aragtaan baa xagga rabbigiin idinka yimid ee faman absara ruuxii arka oo xaqii arka oo xujooyinkaasi wax ku arka faman absara ruuxii arka bihaa xujooyinka ruuxii ku arka oo xaqii ku arka oo ku gartaay falinafsihi naftiisa unbay usugnaatay cidna wax muusan utarin ilaahayna wax kumuusan birinin cid kaleeto hadda wax u faa'iidayen ma jirta isaga naftiisa unbaa iskale waman camiya ciddii indhabeesha man ciddii camiya indhabeela fa calayhaa calaa nafsihi naftiisa dusheeda unbay ahaatay isaga unbaa isdhibay wamaa ana aniguna ma ihi haddaan nabi maxamed ahay wey calaykum dushiinna bixafiidin mid idin ilaaliya ma ihi ilaaliye dushiinna ilaalinaya oo acmaashiinna u xil saaran ma ihi wakadalika sidaasoo kale hadda wax loo soo cadeeyey oo loo soo gedgediyey yaanu nusarifu u gedgediyeynaa alaayaati aayadaha u gedgediyeyn oonu addoommada kolba dhinac uga tusaynaa maxaa saa loo yeelaya litaquuma alxujatu si ay xujadu ugu ooganto oo addoommadu berrinta waxay ku marmarsadaan ayna u helin iyo waliyaquuluu inay yidhaahdaan kuwii qalloocsanaaye darasta muxamedow waad soo baratay waad soo akhrisatay ee wax ilaahay kugu soo dejiyey ma ah iyo walinubayinahu inaanu cadayno daraaddeed qur-aankii inaanu cadayno liqowmin dad inaanu cadayno yaclamuuna og oo wax garanayo diyaar ah dad inay hagaagaan doonaya oo waxgarad ah kuwa iyagaana inaanu cadayno qur-aanka inaanu cadayno saas daraaddeed baan aayadaha u gedgediyeynaa wey ittabic raac marka maa uuxiya waxa la waxyoon ilayka adiga lagu waxyoon min rabbika xagga rabbigaa lagaga waxyoonay laa ilaaha bil xaq lagu caabudo ma jira ilaa huwa isaga mooye wa acrid jeedsa nebiyo can ilmushrikiina gaaladan iskaga jeedso faraha ka qaad waxbaa isku lur walow shaaa allahu hadduu alla dooni lahaa maa ashrakuu maynan wadaajiyeenoo shirki maynan la yimaadeen wamaa jacalnaaka mana aanaan kaa yeelin nebiyow xafiidan ilaaliye iyo xifdiya calayhim dushooda xafiidan mid ilaaliyo xifdiya calayhim dushooda xifdiya maanaan kaa yeelin wamaa anta adiguna ma tihid biwakiilin mid loo tala saartay calayhim dushooda mid dushooda loo tala saartay oo loo xil saaray acmaashooda berrina wax laga weydiin laga weydiin doormatihid ee inaad wax gaadhsiiso unbaa xilkaaga ah waadna gudatay walaa tasubu aladiina yadcuuna min duuni illahi fayasubu allaha cadwan bigayri cilmin kadalika zayanna likulli ummatin camalahum uma ila rabbihim arjicuhum fayunabi'uhum bima kanuu yacmaluun walaa tasubuu hacaayina aladiina asnaamta yadcuuna ay baryayaan ama caabudayaan min duuni illahi alla sokadiisa oo fayasubuu ay caayaan iyagu allaha alla ay caayaan cadwan xadgudub daraaddii ayuu caayaan bikayri cilmin cilmi la-aanna ay ku caayaan kadalika sidaa qoladaa aan xumaantooda ugu qurxinoo kale yaan zayannaa u qurxinay likulli ummatin ummad walba camalahum camalkoodii baan u qurxinay uma kadibna ilaa rabbihim rabbigooda xaggiisa ayaa marjicuhum noqodkoodu yahay fayunabi'uhum alla wuxuu u warrami bimaa kaanuu waxay ahayeen yacmaluuna kuwa samay tani waxa weye yacni asnaamtooda nabigaa waxay ku yidhahdeen maxamedow ilaahiyada nadar haddaad dayn weydo cayda ka dayn weydo annaguna ilaahaaga umaa nocayna ilaahiyada ay leeyihiin cayda nooga daa waxa weeye war dhagaxyaantani waxba ma tari karaan haddaaba tidhaahdaba dhagaxani awood male tabarna male naftiisaba wax uma qaban karo adiga inu wax ku tara iskaba dhaaf waad cayday iyaga agtooda saasay u haysta marka asnaamtoodan ha caayina baa le ay baryayaan iyagu oo markaa iyaguna ay ilaahay caayaan haddaad asnaamtooda in wax laga sheego oo tabardaradooda la sheego oo la dhaleeceeyo waa arrin waajiboo loo baahanya laakiin hadday ka dhalanayso inay ilaahay caayaan oo sabab ay u noqon karto inay ilaahay cay ula badrheedhaan arrinkaa ha yeeline iska daaya marka cayda asnaamtooda joojiya maxaa yeele dhagax maxaa laga caayo waaba iska caayan yahay meeshaas natiijada ka soo baxaysa waxay tahay un ilaahay oo la caayay saas idinkuna sabab aada u noqoteen marka yacni marba hadday arrinkaasi ka dhalan karo sababta keeni karta oo ilaahyadooda inaad caydaan addaaya sayna uga dhalanayn ilahay inay caayaan subxana wa tacala oo xadgudub iyo cilmi darro ay ku caayaan taasi saysan u imaanin macnaha ayadda waa ayadda loo daliishado yacni qaacidada la yidhahdo qaacidatu sadi daraa'ic sadi daraa'ic shay walba oo keeni kara ama irid u noqon kara shay shareecadu aynan ogolayn waa la xidhaa iridiisa waa la xidhaa marka asnaamtooda in wax laga sheega ama waa waajib ama waa sunna maxaa yeelay maslaxo weyn baa ku jirta laakiin maslaxadaa waxaa looga tegayaa mafsado ka weyn baa ka dhalanaysa mafsado ka weyn maxay tahay ilahay caydiisa amaan maadaama ilaahay caydiisu ay ka dhalanayso mafsado weyn ah maslaxadii ku jirtay ilaahyadooda in la caayo waa laga tegi marka limaada lana daru lmafasidi muqadamun cala jalbi lmasaalix wey qaacidadii caamkaay macna in mafaasida laga hortago baa laga horraysiinayaa masaalixda in la soo jiido qaacidada caamka macnaha marka maslaxada ku jirta mafsadadaasaa ka weyn saas daraaddeed joojiya marmuri subxana watacala ha caayina asnaamtooda ha caayina mar hadday ka dhalanayso inay ilahay caayaan adiga dadka khayrka aada u sheegayso haddii ay ka dhalanayso khayrkaasi dhib ka weyn uu ka dhalanayo daah waxba u sheegi haddii sharka aad ka reebayso shar ka sii weyn inay ku dhacaan looga baqayo sabab u noqdo iska da saas macana maxaa yeelay shareecadu waxay u timid in sharka la yareeyo masaalixdana la kordhiyo hadday wixii isdaba maraan jooji wey marka saas weyaan mar bay noqon waajib noqonaysaa inaadan xumaanta reebin oo mar bay waajib noqonaysaa inaadan waajibka aadan shayga laasimkaa farin dhibka weyn baa ilan ka imaan sida tanoo kaleeto wey maana ayib marka maxaa ku kalifaya nimankani inay ilaahay cayaan haddii asnaamtooda dhagaxyaanta nuxnuxka wax laga sheegay inay ilaahay caydiisa u badheeraan waxaa keenaya qurxin xumaantoodii baa loo qurxiyey kadalika zayanna likulli ummatin camala tanaa waaba isla quma yihiinba qumanahooda qoorta ugu jira waa loo qurxiyey xumaantoodii baa loo qurxiyey jaahiliyadoodii baa loo qurxiyey asnaamtooda inay caabudaan baa loo qurxiyey tanaa la quman marka wixii tan ka soo horjeedana waa la qallocsay kadalika warka waa imtixaanayuhu kadibna xagga rabbi baa loo celin doonaa allaana la xisaabtami doono waxay samayn jireen u warrami doonaa walaa tasubuha cayna yani shayga haddaadan adugu samayn lakiin adugu sabab u noqotay dembigiisu kama baxaysa saas wey maanaa kii nabiga sal lay slam waa kii lahaa lacana allahu man saba waalidayh labadiisa waalid ninka lacnaday ama caayay ilahay ha lacnado markaasa waxa nebi allow seebuu labadiisa waalid ruuxu u caayaya nebigu wuxu uhi sal lay slam mid kaluu waalidkii caayaya markaasuu kaasi waalidkii caayaya waalidkii in la cayo marka isagaa sabab u noqday soo ma lacnada ilahay ku dhacday hooyadaa waxaa ku samey haddaad ruux ku dhacdo oo isaguna ku yidhahdo hooyadaa waxaa ku samey hooyadaa caydayso adigu maa usoo jeedo malcuun baa tahay marka malcuun baa tahay marka sababta inaad sabab u noqoto wax xun ood adigu keentood soo jiida lama rabo walaa tasubuha caayina alladiina kuwa yadcuuna caabudaya walaa tasubuha caayina alladiina kuwa asnaamta baa laga wadaa yadcuuna ay caabudayaan min duuni illahi alla ka sokow oo fayasubuu ay caayaan haddaad asnaamtooda caydaan fayasubuu ay caayaan markaa allaha alla ay caayaan cadwan xadgudub ama cadaawadnimo bikayri cilmin cilmi la-aan garasho la-aan maxaa yeele ninka ilaahay caayaya ilahay ma yaqaano kadalika sidaasoo kale qoladaa sidaan waxooda ugu qurxinay kadalika sidaasoo kale aan zayannaa u qurxinaa yaan u qurxinay likulli ummatin ummad walba camalahum dhaqankoodi iyo camalkoodi iyo caadadoodaa loo qurxiya waaba saas bini aadamka aad arkayso midka ugu mabdaa xun ee ugu caqiida xun ee ugu aqlaaq xun waa isla qumay kadalika zayanna likulli ummatin camalahum ayib uma kadibna ilaa rabbihim rabbigood xaggiisa ayaa marjicuhum noqodkoodu ahday fa yunabihum wuu u warrami alle bimaa kaanuu waxay ahayn yacmaluuna kuwa samey wuu u warrami inta loo sheeg sheego iska tegi maayaane waxaa laga wadaa waa lagu abaalmarin wa aqsamuu billahi jahda iimaanihim wa aqsamuu way dhaarteen gaaladii billahi ilahay bay ku dhaartay jahda aymaanihim dhaarahooda intay taag leeyihiin dhaartoodu dhaartoodu intay taag leedahay oy tabar leedahay ayay dhaarteen maxay ku dhaarteen lain jaa-atum hadday u timaado aayatun aayadi hadday u timaado layu'minunna inay rumaynayaan biha iyad qul waxaad tidhahdaa nebigow inama al aayaatu aayaduhu cinda allahi ilahay agtiisay ahaadeen ilaahay ba agtiisay hayaalaan oo isagaa hayaagoy gacanta ku hay wamaa yushcirukum maxaa idin ogeysiiyey mu'miniintiiyow annahaa aayaduhu idaa jaa-ad hadday yimaadaan laa yu'minuuna ay yu'minuuna inay rumaynayaan inay rumaynayaan maxaad ka ogtihiin ayib macnaheedu waxa weeye waxay ku dhaarteen dhaar kaba dambays ah hadday aayadi u timaado inay rumaynayaan aayad maa naloo keeno waanu rumayn lahay dhaar bay ku mareen ayna waxba reebanin meeshuu ugu dambaysa istaageen nabigu marka sal lay slam sidii horeba wuxuu iska jeclaysay in aayaddii loo keeno waxaa dhahdaamaa li nebi maxamedow inama alaayaatu cinda allah aayaduhu ilahay agtiisay ahaadeen ilaahay baa taliya ilaahay baa maamulo aayadaha ee aniga agtayda ma yeelan mana u taliyo isagaa hadduu rabo aayad idiin keeni hadduu doonana aan keenaynin inama alaayaatu cinda allah kadib baa waxaa la yidhi mu'miniintii oo iyagu laftoodu jeclaystay maadaama ay leeyihiin hanala qanciyo oo aayad aan ku qancna ha naloo keeno muminiinta laftoodii waxoogaa qalbigooda waxaa gashay maa laysaga keeno waxaan ay codsanayaan ha iimaankaa qaateen markaasaa rabbi wuxuu yihi wamaa yushcirukum maxaa idin ogeysiiyey mu'miniinay annahaa aayaduhu idaa jaa-ad hadday yimaadaan laa yu'minuuna inaysan rumaynayn inay rumaynayaan ama aynan rumaynaynin maxaad ku idin ogeysiiyey macnaha aayad baa timid aan codsaday oo sidaan u codsaday la iigu keenay kama dhalanaysa inay wax qaataan inay qaadan waayaan bay u badan tahay inta aayadihii la keeno kadibna laydin halaago laydin baabi'iyo wa aqsamuu way dhaarteen billahi ilahay bay ku dhaarteen jahda aymaanihim dhaarahoodu intay taag leeyihiin ama tabar leeyihiin lain jaa'atun bay ku dhaarteen hadday noo timaado aayatun aayade hadday noo timaado layu'minunna walle inaanu rumayn oo rumayn bihaa aayadaha inaanu rumayn qul waxaad tidhahdaa nebigow inama alaayaatu aayaduhu cinda allahi ilahay agtiisay ahayd wamaa yushcirukum maxaa idin ogeysiiyey muminiintiiyow waa tafsiir laakiin tafasiir kale jir kauma iska marayn wamaa yushcirukum maxaa idin ogeysiiyey muminiintiiyow annahaa lacallahaa waa sida khaliil ibnu axmed iyo ibnu jariir tabari ay dooranayaan annahaa bimacnaa lacallaha waa laga dhigmilay luqada carabigana way ku timaadaa wamaa yushcirukum maxaa idin ogeysiiyey annahaa ay lacallaha aayaduhu inay mudan yihiin idaa goortii jaa'at ay yimaadaan laa yu'minuuna inaysan rumaynin inay sidaa mudan yihiin maxaa idin ogeysiiyey ama waxaad tidhahdaa wamaa yushcirukum maxaa idin ogeysiiyey annahaa aayaduhu idaa goortii jaa'at ay timaado laa yu'minuuna inaynan rumaynaynin aw yu'minuuna ama ay rumaynayaan inaynan rumaynaynin ama rumaynayaan maxaad ka ogti ma ogidin wey macna ayib ama laadaba siriix tawkiidka dhig wanuqalibu afidathm waabsaarahum kama lam yuminuu bihi awala maratin wanadaruhum fii tuqyaanihim yacmahuun wanuqalibu waanu gedgedin buna buri subxana watacaala afidatahum qalbiyaalkooda wa absaarahum iyo aragyaalkoodaanu gedgedinayna iimaankaanu ka gedinayna wy kamaa sidii lam yuminuu aynaan u rumaynin bihi qur'aanka aynaan u rumaynin awala maratin markii ugu horreysay wanadaruhum waanu ka tegaynaa fii tuqyaanihim qooqooda iyo xadgudubkooda dhexdiisaan kaga tegayna yacmahuuna xaale ay yihiin kuwa noqnoqonayooo wareersan macnaheedu waxa weeye qalbiga iyo indhaha yacni absaarta waxaa laga wadaa aragyaalka quluubta iyo aragyaalka ilahay baa gacanta ku haya waanu rogrogaynaa bu alla lehi subxana wa tacaala iimaankii baanu ka rogaynaa waxaa iimaanka looga rogayaa markan haddii aayadii ay timaado oo aayadan hadda ay codsanayaan la keeni lahaaba kama dhalanayso qasab inay tahay inay rumeeyaan bal intay aayadii timaado intay aayaddu timaado baanu haddana waxaanu rogaynaa qalbiyadooda iyo indhahoodaanu rogaynaa oo aayadda ka rogaynaa macnaha iimaan inay rumeeyaan baa laga rogi sidii markii horeba ay u rumayn waayeen oo marka hore markaa wey intayna aayaddu soo degin intaynan aayaddu soo degin iyo mucjizadu soo lama kari waayeenoo mayna beenin markaa hore say u rumayn waayeen yaa markan dambe ee aayaddu timidna yaanu qalbiyadoodii indhahooda u rogrogaynaa bu rabbi subxana watacala oo iimaanka uga rogayna marka aayaddii qasab maaha inay ku qaataan ee iimaanka bixintiisa iyo siismadiisa ilahay baa iskale aayadi ma keento mucjizana ma keento ilaahay baa keena markii hore aayaduhu u yimaadeen way diideen haddii aayadday codsanayaan ay timaadana sidoo kale wey qalbigooda annagaa gacanta ku aynu rogrogayna wey macana waxaanu kaga tegaynaa bu rabbilahi subxana wa tacaala yacni qooqooda iyo kibirkooda iyo xadgudubkooda dhexdiisa ayaanu kaga tegaynaa ayagoo wareersan oo yani jah wareersan oo noqnoqonay meelay u jeedeen iyo meelay ka jeedaan aan garanay wanuqallibu wanuqallibu waan gediyeynaa af-idatahum qalbiyaalkoodaan gediyeynaa wa absaarahum iyo aragyaalkooda xaggeen ka gediyeyna calil iimaani iimaankii baan ka gediyeynaa oon ka rogaynaa aayaddu markay timaado wey xataa hadday aayadi timaado wey qalbigoodiiyo aragyaalkoodaanu iimaanka ka gediyeynaa kamaa sidiioo kale lam yu'minuu aynan u rumaynin bihi yacni qur-aanka ama bihi aayadda awala maratin markii ugu horraysay markii horeba say u rumayn waayeen baan markan dambana aayadi hadday timaado yaanu qalbigoodiiyo absaartooda gadgadiinaynaa rabbi subxana wa tacala wanadaruhum waanu ka tegaynaa fii tuqyaanihim qooqooda dhexdiisaan kaga tegayna iyagoo qooqsan oo kibirsan yacmahuuna xaalo ay yihiin kuwa wareersan oo jah wareersanoo noqnoqonay meelay u baxaan iyo meelay ka baxaan aan garanay walow anana nazalna ilayhim almalaaikata wakallamahum lmawta waxasharna calayhim kula shay aayadda marka waxaa lagu tilmaamay aayadda hore waxay tihi aayadaha ilahay baa haye tan dambana waxaa la yidhi xataa hadday aayaduhu yimaadaan in wax lagu qaataayo ilahay bay ku xidhantay tanna iyadii baa laga sii hadlaya wuxuu rabbi yihi walow anana anagu nazalnaa haddaan soo dejinno ilayhim iyaga xaggooda almalaaikata malaaigta haddaan usoo dejinno wakallamhum ay la hadlaan almawtaa kuwii dhintay ay la hadlaan oo waxasharnaa aan shirino calayhim dushooda kulla shayin wax walba aan soo shirino qubulan si muuqato cad wax walba haddaan hortooda keenno maa kaanuu maynan ahaanin liyu'minuu kuwa rumaynaya maynan ahaanin ilaa an yashaa allahu inuu alla doono mooye walakina akarahum laakiin intooda badani yajhaluuna way jaahilnimo samaynaya yajhaluuna way moog yihiinoo maba garanaya dad wax garanayama haddii malaa'ig loo keeno sida iyagu codsadeen oo malaa'igi intay u timaado hortooda ay tidhaahdo war nebigani waa rasuul ilahi soo dirsan kitaabkan uu watana waa xaq ama dadkii qaraabadooda ahaayee dhintay loo soo nooleeyo oo ay la hadlaan intay soo hor istaagaan ay yidhaahdaan war hebelow qabrigii baan ka imid aakharaan ka soo noqday rasuul weeye ninkani kitaabka uu watana waa xaq ama mehe wax walba hortooda la keeno oo la soo shiriyo marnaba ma rumaynayaan inuu alla doorumayo subxana watacala saas macnaheedu waxa weeyaan waxba nebi maxamed sal lay slam nimankan mucjisaha naloo keena iyo hadala qanciye iyo warkaasi war jira maaha alla subxaana wa tacaala wax walba hadduu hortooda keeno buurta safa dahab looga dhigo magaalada maka buuraha looga kala fogeeyo malaa'igta hortooda la keeno qaraabadoodii dhintay ay la hadlaan oo la soo nooleeyo waxba ma qaadanaya marka waxbaa isku dhib saasaa rasulka ilah sal lay slam walow ananaa anagu nazalnaa haddaan soo dejin ilayhim iyaga xaggooda almalaaikata malaaigta haddaan soo dejin ayada oo rasuulkan u markhaati kacaysa oo wakallamahum ay la hadlaan almawta kuwii dhintay ay la hadlaan intay soo noqdaan ay la hadlaan ay u sheegaan rasuulku inuu xaq yahay kitaabkuna xaq yahay oo waxasharnaa aan soo kulminno soo shirinno calayhim iyaga dushooda kulla shayin wax walba aan soo shirinno qubulan si cadaan oo muuqata qubulan tasaawi ama ma ahee qubulan ayaga oo koox koox ah iyagoo qabiil qabiiloo koox kooxa aan hor keenno maa kaanuu maynan ahaanin liyu'minuu kuwa rumeeya maynan ahaadeen oo xaqa iyo aayadahaasi maynan marna wax ku qaateen ilaa an yashaa allahu inuu alla doono mooyaane marka aayad baa wax keeniyo iimaankooda kordhini oo ay wax ku qaadanayaan arrinkaasi arrin jira ma ah walaakina akarahum intooda badanse yajhaluuna way jaahil bay ka yihiinoo wax ma garanayaan jaahili wey wakadalika jacalna likulli nabiyin caduwa shayaaiina alinsi waljini yuxi bacduhum ilaa bacdin zuqrufa alqowl macnaheedu waxa weeye addoommada in dinkii ilaahi subxaana wa tacaala hanuun la doono asagoo oon mucjizana codsanin mucjizo weynna aan la soo hordhigin ayaa ilahi subxaana wa tacala qalbigiisa iimaan gelinaya kii uusan ilaahay iimaan la doonin la intaasoo aayadood iyo mucjizo haddii lasoo hordhigo waxba ku qaadan maayo marka hawsha ilahay baa maamula wey maana wakadalika sidaasoo kale kadaalikadu waxay u noqoni sidaanu adiga cadow kuugu samaynay kadalika kamaa jacalnaa saan u yeelnay laka adiga acdaa'an saan adiga cadowyaal kuugu samaynay nebi maxamedow kula dagaalama kadalika sidaasoo kale baan jacalnaa yeelnay likulli nabiyin nebi walba waxaan u yeelnay caduwan cadow baan u yeelnay shayaaiina alinsi baan u yeelnay insiga shayaaiintiisa iyo waljinni jinniga shayaaiintiisa kuwaasaan cadow uga dhignay yuuxii xaalo uu waxyoonayo bacduhum qaarkood ilaa bacdin qaarka kale uu waxyoonayo zukhrufa alqawli hadalkiisa la qurxiyey hadal la qurxiyey oo la naashnaashay guruuran dagid darteed dagid ay dadka dagayaan iyo shirqool daraaddii bay saa u yeelayan walow shaaa hadduu dooni lahaa rabbuka rabbigaa maa facaluuhu mayna sameeyeen mayna faleen ee fadaruhum ka tag nebigu iyaga iyo wamaa yaftaruuna waxay been abuuranayaan walitasqaa maxay u samaynayaanoo hadalkaa la qurxiya ay isugu waxyoonayaan waxaa la yidhi guruuran kedin daraaddeed ay dadka gedinayaan iyo walitasqaa iyo inay iilato darteed walitasqaa inay iilato daraaddeed ilayhi xaggiisa ilayhi damiirkeeda waxay unoqon zukruf alqawlki walitasqaa inay yani waxa way dhag raariciso ama ay leexato ilayhi hadalkaa la qorxiye xaggiisa af-idatu ladiina kuwii qalbiyadooda laa yu'minuuna aan rumaynayn bilaakhirati aakhira aan rumaynayn iyo waliyardawhu inay raalli ku noqdaan hadalkaa la qorxiyey daraaddeed iyo waliyaqtarifuu inay gurubsadaan oy kasbadaan maa shay hum iyagu muqtarifuuna kuwa kasbanaya oo gurubsanaya ay yihiin macnaheedu waxa weeye nebigaa loola sabirsiinaya sidaa adiga aanu cadowga kugu samaynay oo dad col kula ah oo kula dagaalamaya oo kaa soo horjeeda saan kuugu samaynay saasoo kalean nebi walba cadow ugu samaynay nebiyadii kaa horreeyo dhan nebi walba col buu lahaa oo cadow buu lahaa ka soo horjeeda yaa cadow looga dhigay shayaadiinta insiga iyo jinnigaba ka kooban shayaaiinta insiga iyo jinniga ka kooban shayaadiinu jinniga garane oo waa kuwan bini aadamka baadiyeeye inaga qarsoon oo ibliis uu ugu weye ibliis iyo ciidamadiisa wey laakiin shayaaiinul insiga shayaaiinuljinni way kuwaas shayaaiinul insiga waa bini aadamka inta uu shaydaanku ku shaqaysto oo dariiqadiisa didka dadka ugu yeedha fasaadka ka shaqeeya dadka xumaanta ugu baaqa khayrka la dagaalama ama dawlada ha ahaadeen ama afraad ha ahaadeen ama hay-ada ha ahaadeen yacni waxa weye kuwa noocaasoo kale ah waxaa laga wadaa shayaaiinu alinsi shaydaanka waxa la yidhahda shay walba oo ka baxa kuwa isaga la midkaa dabeecadooda khilaafoo ka dhex baxa oo shar ku baxa ayaa la yidhahda macnaha shaydaanka la yidhahda marka shayaaiin insi iyo jinni ka kooban baa nebi walba col la ahaa oo cadow u ahaa qaarkood baa qaarka kale u waxyoonaya way isu waxyoonayaanoo hadal la qurxiyey bay isu waxyoonayaan hadal ay qurxiyeen maxaa yeele hadalka la qurxiyey waxa weeyaan waa mabaadidan baatilka ay isu qurxinayaan hadalladan baatilka maxaa yeelay baatilka iyo yacni xumaantu sideeda way fool xuntay laakiin quruxdan iyo waxoogaa macaankan ka muuqdaay waa mid dusha laga saaray oo shaydaanku huwiyey asalkeedu way fool xuntay laakiin qurux oo aan waxba ka jirin baa dusha laga saaray marka hadal la qurxiyey bay isu sheeg sheegaya oo isu waxyoonaya oo qaarkood qaarka kaleeto uu taabsiinaya oo siinaya maxay saa u yeelaya uruuran kedin daraaddeed inay dadka kediyaan oy duufsadaan daraaddeed saa u yeelaya hadduu alla dooni lahaa inayna cadow u noqonin rususha hadalladaa xunxunee la qurxiyeyna ayna isu waxyoonin hadduu dooni lahaana mayna yeelen maxaa yeele ilahay maqaadiirtiisay ku jiraan arrintan arrin ilahay qorsheeye wey awood ilahay kamay baxsano wey macna iskaga tag bal iyaga iyo waxa ay kasbanayaan ee shaqaysanayaanba iskaga tag waxaa loo sheegay marka hadalkan quruxsan ee ay qurxiyeen waxay isugu waxyoonayaan sababtu maxay tahy cillada ku jirta maxay tahy huruuran baa la yidhi ko huruuran inay kediyaanoo iyaguna iskediyaan inta kale la kediyaan oo shirqoolaan waa mid talabaadi waxa weeye walitasqaa ilayhi afidatu aladiina laa yu'minuuna bilaakhira kuwa aan aakhara rumaysnaynna inay u dhag raariciyaan oy u iishaan oo hadalkaa la qurxiyey ay qaataan ka yeelaan ta saddexaadi waxa weeye waliyardawhu inay raalli ku noqdaan oo ku qancaan hadalkaa la qurxiyey ta afraadna waxa weeyaan waxay isugu waxyoonayaan cillada saddexaad ee ku jirta afraadi waxa weeye waliyaqtarifuu maa hum muqtarifuun waxa ay durubsanayaan ay shaqaysanayaanna inay shaqaystaan oo dembiyada ah ilaahay agtiina ay hortagaan iyagoo dembiye ka buuxa intaasay isugu waxyoonayaanoo xumaanta ay isugu dardaarmayaan oo ay isugu xidhan yihiin shayaadiinta insiga iyo jinniga arrimahaasoo dhan baa ku jira oo cillooyin ah macnaha saas weeyaan wa kadalika sidaasoo kale sidaan adigaba kuugu yeelay oo kale baan jecalnaa yeelay likulli nabiyin nebi walba waxaan u yeelnay caduwan cadow baan u yeelnay shayaaiina alinsi waljinni jinka iyo insiga shayaadiintiisaan u yeelay kuwaasaan cadow uga dhignay oo col u ah saas ila waxa weye kuwan dabada waxaa ka wada kii jinka habaa dabada ka wada kuwan xaqa la dagaalamaya diinta la dagaalamaya kii shaydaankii weynaabaa ku shaqaysanaya oo u adeegayaan marka isagaa hadal wax u qurxinaya mabaadidooda baatilkaabuu u qurxinaya xaqiibuu u fool xumaynaya inay dagaalkoodan guul ku gaari doonaan buu u muujinayaa tii bay ku dagaalgelayaan marka marka waa dad isku shaqaysanaya waa isku shaqaysanaya yuuxii xaal uu waxyoonaya bacduhum qaarkood ilaa bacdin qaarka kale shayaadiinta insiga iyo jinnigu qaarkood qaarka kale xaala ay u waxyoonayaan zukhrufa alqawli hadalkiisa la qurxiyey hadal la qurxiyey oo yacni waxa weeyaan ay iyagu qurxiyeen huruuran kedin daraaddeed bay saa u yeelay kedin ama dagid huruuran kedin ama dagid daraaddeed iyo shirqool daraaddii bay saa u yeelayaan ay inta kale ku sharqoolayaan ila wixii haddaan la qurxinin baatilkii laga qaadan maayo waa inay suuq u sameeyaan oo qaab lagu qaadan karo ay u yeelaan saasaa marka uu suuqa ugu geli kara ugu socon kara zukhrufa alqawli huruura saas way macana walow shaaa rabbuka rabbigaa hadduu dooni lahaa maa facaluuhu maynan faleen isu waxyoodkaa ay isu waxyoonayaan iixaabuu noqon damiirku isu waxyoodkaa ay hadalkaa la qurxiyo isu waxyoonayaan maynan faleen hadduu alla dooni lahaa inaysan falin ee fadarhum ka tag nebiyo iyaga iyo wamaa yaftaruuna waxay been abuuranayaan walitasqaa huruurantay ku xidhantay huruuran keda daraaddeed iyo dagid daraaddeed bay saa u yeelayaan iyo walitasqaa inay iilato daraaddeed oy u dhag raariciso ilayhi hadalkaa la qurxiyo xaggiisa afidatu aladiina kuwii qalbiyaashooda laa yu'minuuna aan rumaynayn bilaakhirati aakhara aan rumaysnayn kuwaan aakhara rumaysnayn inay u dhag raariciso qalbiyadooda u dhag raariciyaan oo hadalkaa quruxsan ay run moodaan iyo waliyardaw radiuuhu inay ka raali noqdaan hadalkaa la qurxiyey inay ku qancaan daraaddeed iyo waliyaqtarifuu inay gurubsadaan kuwana wax qurxinaya shayaadiintii liyaqtarifuu inay gurubsadaan oo kasbadaan maa shay hum iyagu muqtarifuuna kuwa kasbanaya oo gurubsanaya ay yihiin waxa ay gurubsanayaan iyo xumaantoodana inay wataan oy ku dhintaan oo ilahay kusoo saaro subxana wa tacala intaasoo dhan oo sabab baa ilahay saa u yeelay subxana wa tacala saas wey maanaa ayb marka waxyaabahan kadaata baatilka oo dhan waa wax la qurxiyey oo shayaadiintiisu waxyoonayso oo loo fiirsan adig yani waxa weeye maanta dimuqraadiya wax la yidhahda baayimi yaa yaa la wataa oo markaasaa waxa weeye lagu qurxinaya shaydaan iyo ibliis baa u qurxiyey gaalada gaaladii baa yuu ku qanciyey kuwii baa iyaguna waxay usoo waxyoodeen kuwo meeshan ahoo muslimiin baan u talinaa leh oo madaxa bay u waxyoodeen kuwii baa qurxinayoo naashnaashayo waxaynan lahayn ka dhigayo oo muslimiintii doonaya inay ku qanciyaan waxaa raacayoo ka rumaysanaya ama ha noqoto dimuqraadiyo ama ra'samaaliyo ama wadaniyo ama qabaliyo waxaa ka rumaysanayoo raacaya kuwa aan qalbigooda ku jirin aakhara rumaynteeda kuwaasaa ku qancaya mabaadida noocaasoo kale la qarxiyey laakiin ruux iimaankiisa aakhare ay qalbigiisa ku jirto qalbigiisa iimaan aakhare uu ku jiro diin ilaahayna ilaahay ugu nimceeyey waxaa si kastoo loo qurxiyo haba yaraati ku kadsoomi maayo marka waxyaabahan waa wax yani la doonayo in addoommada lagu dago waa dabin sidaas way macnaha layska jiro afa hayra allah afa hayra allahi ma alla cid aan ahayn baan abtaqii raadin xakaman xaal uu garsooraya walxaal huwa isagu alladii kii uu yahay anzala dejiyey ilaykum idinka alkitaaba kitaabka idinku soo deji mufasalan xaal uu yahay mid la kala dexdexiyey kitaabka wladiina kuwa aataynaahum aanu siinay alkitaaba kitaabka aan siinay waa kitaabtii hore tawradii injiil oo yahuudiya nasaara laga wadaa marka wladiina kuwa aataynahum aan siinay alkitaaba kitaabkii kutubtii hore kuwaan siinay yaclamuuna waxay ogyihiin anahu qur'aankani munazalun inuu yahay mid la soo dejiyey min rabbika xagga rabbigaa laga soo dejiyey bilxaqi isagoo xaq wata ee falaa takuunanna ha ahaani nebi maxamedow min almumtariina kuwa shakiyaha noqoni kuwa shakisan oo xaqnimadiisa ka shakiya ha ka mid noqoni wa tammat way dhammaystirantay kelimatu rabbika rabbigaa weedhiisa erayadii rabbi baa dhammaystirantay sidqan run xaggeed wa cadlan iyo cadaalad cadaalad xaggeed cadaaladnimo xaggeed labadaa dhinacba way ka dhammaystirantay laa mubadila wax badela likalimaatihi ilahay kelimooyinkiisa wax badelaayey ma jiro mawjuudu maahan wa huwa isaguna asamiicu waa midka maqalka badan alcaliimu ee ogaanshaha badan waa kuwan ilaahay cid aan ahayn kuugu yeedhaye waxaad tidhaahdaa war ma alla cid aan ahayn baan waxaan raadiyaa garsoore ma garsoore kaloon alla ahayn baan raadiyaa oo idinkiii aniga inoo kala garsoora isagoo alla subxaana wa tacaala kitaabkan soo dejiyey oo idiin soo dejiyey kitaabkanoo la faahfaahiyey oo la kala dhigdhigay soo wax la yaab lama rabbi subxaana wa tacaala kitaabkiisii baa ku horyahay waa faahfaahsan yahay oo waxaa lagu kala dhigdhigay wax walboo loo baahayay arrin walboo loo baahaya baa lagu kala dhigdhigay iyadoo saa ay tahay baa haddana waxay ku leeyihiin cid kale noo raadi oo garsoora ah ma dhagax baan ilaahay ka doorta mise mid wax sheeg sheegayo oo meelahaasoo macnaha bin makhluuqa ka doorta mise mid garsooro oo bini aadamo wuxuu garanayaba iska yar tahay baan ilaahay ka doortaa intaan ilaahaygii kitaabkan faahfaahsan soo dejiyey ka tago miyaan garsooro kala raadiya taas miyaa wax macquula marka way macna kuwa ahlu kitaabka ahee yahuudiya nasaaradii isagoo weliba xaq wata in xagga ilahay laga soo dejiy mar hadduu sidaas yahay nebi maxamed hashakiin baa shaki haba yaraatayuusan kaa gelin nebi maxamed shakin maya salawatu rabbi waslamu caleyh laakiin innagaa laynoo jeeda innagaa layn leeyahay shakiyuusan idinka gelin kitaabkan inoo xagay xagga rabbina kasoo dhigay subxana wa tacala rabbi kelimadiisu way dhammaystirantay kelimada rabbi waxa weeye waa kelimada tanziiligo waa waxyi iyada xagga runta iyo xagga cadaaladdaba ay sidqan fi lakhbaar wa cadlan fi laxkaam warka ay bixinaysana waa run biyo kaba dhibcaan oo shaki ku jira axkaamta ay jilaynaysana waa cadaalad ayadana aan meella loo tilaabi karin marka saas sidqigu waa wax alla wixii khabar ah iyo war ah ee qur-aanka kusoo arooray waxyaaba dhacay oo horay u dhacay oo laga warramay waxyaaba soo socdoo dhici doona waxyaabaha warka uu qur-aanku ka sheegayo rabbi ka sheegayo waa run iyo siday ahaayeen sidii wax u dhacay waxbana laguma darafan laga wadhin cadlanna waxaa laga wadaa axkaamta shareecadu ay jidaynayso ee nolol nolosha qaybaheeda kala gedisan ku saabsani waa cadaalad iyo sidii rabbi subxaana wa tacaala wax u maamulay weeyaano ayadana wax weeyaan cadaalad bay ku salaysanta wax saa wax ka bedeli karo ilaahay kelimaadkiisaa bedeli karana ma jiro cid ilaahay intay ka daba tagto wixii xaq uu ka dhigay baatil ka dhigi karta ma jirto khabarkii runta ahaa been ka dhigi karta ma jirto cadaaladii uu dejiyey cid cadaaladnimada ka saari karta ma jirto adiga waad iska tegi kartaa dada waad diidi kartaa dada laakiin diidadaada iyo tegitaanka aad ka tagtay waxba ka bedeli mayso oo sideedii wey warkiisuna waa run xukunkiisuna waa cadaalad sidaana wax ka bedeli kara ma jiro saas kulli haddii makhluuq oo dhan ay diidaan oo ka tagaan weli waa cadaalad waana run saas macana ilahi subxana wa tacala ilan arrintiisa wax ka dabadeli kara oo bedeli kara ma uu jiro macana saas weeyaan afa hayra allah ma alla cid aan ahayn baan abtagii raadin xakaman xaal uu garsooray isagoo xaakim a miyaan raadinay soo nacasnimo ma ah intaad ilahay kitaabkiisa ka tagto subxana wa tacala inaad maxkamad gaalo tagto maxkamad gaalo inaad tagto ama shayaaiin maxkamad ay fadhiyaan inaad tagto ood gartaada u geysato rabbi gartiisiina inaad ku qanci weydo rabbi inuu kuu gar noqo inaad ku qanci weydo soo nacasnimo inteeda lagma haddana aad la soo taagan tahay ilahay baad rumaysna arrin ceebteeda lug waxaa waxaa loola yaabaa meel kastoo tagto muslimiintu qadaayaadkii arrimaha isku hayaan waxa ugu horeeya tilaabada ugu horreysa maxkamad gaalon baa laga bilaabay bal iska dhaafa masaajidii iyo maraakistii islaamka ee dacwadiiyo diintu ka socotay ilaahay lahaa guryihii ilaah baa inta la isku qabsadaa waxaa la geenaya maxkamadaha gaalada masaajid baa maxkamadda saaran baa lagu leehay soo wax lalayaa maa walalayaa masaajid baa maxkamada saaran yaa isku haysta labaa isku haysta laba kooxood baa isku haysto meesha waxoogaa hunguri baa ka muuqda masaajid aan waxba lagu haysanin iyo markas aan xoolo lahayn midna isku qabsan maayo laakiin meesha la isku qabsan ma taqaanana maxkamadda dowladda la geenay waa meeshii waxoogaa dhacdhaca waxoogaa hunguriga ka soo baxay saas macana ceebta ila haysata gaaladii xataa waxay leeyihin maalintii daweyda laga doodayay arrinta qaaliga in badanoo gaalada ka mid a waxay ku doodayeen war dadkale ayagaaban diintooda in lagu xukumo rabin waxaana markhaati u ah maxay laga soo doonayaan annaga ya ma dad baa cid baa soo qasabtay oo labada gaarisaloj yani dukaanka isku qabsaday ma cid baa qasabtay oo tidhi ilaa wa ilaaba maxkamadda dawladda imaada ya ma cid baa qasabtay soo iyadu khiyaarkooda mayna ku tegin oo tii ilaahay intay ka tillaabsadeen mayna halkaa tegin saas way macana marka inagaan rabin ilaahay garsooridiisa intaan ka tago miyaan cid kale raadiyaa saa ku dhir nabiga salawatu rabbi wasalam caleyh afa qayr allah ma alla cid aan ahayn baan abtagii raadin xakaman xaal uu garsooray walxaal huwa isagu alladii kii uu yahay anzala dejiyey ilaykum idinka xaggiina alkitaaba kitaabka idiin soo dejiyey mufasalan xaal uu yahay mid la kala dhigdhigay oo la kala bixbixiyey waladiina kuwa aataynaahum aan siinay alkitaaba kitaabka aan siinay towrad iyo injiil kuwii la siiyey oo yahuudiya nasaari yaclamuuna waxay ogyihiin annahu isagu waa qur-aanka munazalun uu yahay mid la soo dejiyey min rabbika xagga rabbiga laga soo dejiyey bilxaqi isagoo xaq ku dheehan falaa takuunanna ha ahaanin min almumtariina kuwa shakiya ee shakisan marnaba ha ka mid noqon watamat way dhammaystirantay kelimatu rabbika rabbigaa kelimadiisa ayaa dhammaystirantay sidqan run xaggeed ama xaal ay run tahay wa cadlan iyo caadilnimo cadaaladnimo xaggeed ama xaal ay cadaalad tahay walaa mubadila wax badelaayi likalimaatihi ereyooyinkiisaas wax badelaayi mawjuudun mid jooga jira ma ahan wax jira oo badeli kara kelimaadkiisa ma jiro oo ilahi subxana wa tacala ka dabitegi karo wax ka bedeli kara si wax u dhigay wa huwa isaguna asamiicu midka maqalka badan wey alcalimu oo cilmiga badan wa in tutic haddaad adeecdo akara man cid kuwa ugu badan oo fil ardi dhul ku sugan akara man fil ardi dhulka inta ku sugan badankooda haddaad adeecdo yudiluuka way ku luminayaan can sabiili illahi jidka ilahi way kaa luminayan maxaa yeele in yatabicuuna ma raacayaan ila danna mala mooye wain hum maahum mana aynan ahaanin ilaa yakhrusuuna kuwa mala-awaalahayo mooye wax kale ma aha iska qiyaasayaan ina rabbaka rabbiga huwa isaga ayaa aclamu ogaansho badan man cid ayuu u ogaansho badan yahay yudilu lumay can sabiilihi jidkiisa ka lumay wa huwa isagu aclamu midkii u ogaansho badan weeye bilmuhtadiina kuwa hanuunsanna isaga ugu ogaansho badan meesha waxaa layna baraya diintaada iyo caqiidadaada iyo mabda'aaga xaggaa loo badan yahay iyo dhankaasaa loo badan yahay aasaas ha uga dhig saas way macanaa dad baan xujada iyo daliilku anficin oo daliilkooda iyo xujadoodu ay tahay uun dhankanaa loo batay oo dadkiibaa sida u badan dhinka loo badan yahay unbaa lala aadaa warar iyo waaxid yani waaxid baa waalama ku leeyahy wadabta ayaa mar walba wasaxsan sax maaha rabbi subxaana wa tacaala wuxuu leeyahy inta badan baa khaldan inta dhulka ku nool badankooda haddaad adeecdo jidka ilahay bay kaa luminaya saas man wamaa aktaru nnaasi walaw xarasta bimuminiin dadka intooda badan si kasta haddaad ugu dadaasho ma rumaynaya inta hanuunsan baa yar intaa weliba mu'miniinta islaamka ah baa haddana inta saxsani ay koox yar sii tahay soo ma jeed marka xaqa waxaa lagu raacaa daliil iyo xujo iyo ilaahay baa yidhi iyo rasuulkiisaa yidhi laakiin xaggaa loo batay adduunkiibaa halkan maray bulshadaa xagga u badatay dabayshaa xagga u socoto mawjadiibaa xagga loo qaaday warkaas saxma saxma saas wax laguma miisaamo dadka intooda badan haddaad adeedo maxaa yeelay intooda badani waxay ku socdaan un malo malay raacsan yihin diintooda iyo caqiidadooda iyo dhaqankooda iyo malo un wey way iska mala awaalayaan oo way iska qiyaasayaan mooye xujacad kuma aysu xujacad waxaa ku sugan raadkii rususha ninka haya kitaab ilaahay iyo sunno rasuul ninka haya ninkaasaa xujacad ku sugan wixii kaa ka baxsan diintiisu mala awaal bay ku salaysantah waxay ila tahay iyo waxaan u malaynayaa iyo qiyaasun bay ku salaysantah saas man rabbigaa wuxuu ogsoon yahay cidda jidkiisa ka nuunsan cidda hanuunsanna wuu u ogaal badan yahay rabbi wuu ogyahay subxana wa tacala meeshaa waxaa layna barayaa adiga waxba naftaada ha u bogin yayna ku cajabinin haddii aad hanuunsan tahay dadaal oo waxaad isku tirisaa hanuunka ilahay baa og yaa hanuunsan ilahay baa gara subxana wa tacala yaa hanuunsan haddaad hanuunsan tahay waxaa lagu garay inaad hanuunsan inaad xabsato ood hanuunkii raadisaa adoo hanuunsan haddana hanuunkii inaad ku dadaashaa lagu garan maxaa yeelay wallahu aclam bima yujaahidu fii sabiilih salaada waa la wada tukanayaa laakiin salaadii ilaahay rabayaa tukaday so allahu aclam ma safka waa lagu wada jiraa laakiin ninka ilaahay dartii u jihaadaya yaa garan ilahay baa garan ninka hanuunsan oo wax daacad ka yahay oo jidkii saxda ahaana haya qalbigiisuna ay daacad ah yaa garanaya allahum baa gara subxana wa tacala marka adiga waxaad ku talagashaa mar walba inaad dib isu fiidhiso iska fikirto ood xisaabtanto oo aad isa saxdo taa ku dadaal laakiin haddii naftaadu ay ku cajabiso istiraado wallahi lagaagama ficno wallahi adaaba ugu sida dadka haddaad istiraado gaswa waa halaagsanta mana sii wey marka wain tudic haddaad adeecdo akara man cid kuwa ugu badan oo fil ardi dhulka ku sugan akara man fil ardi dhulka cidda ku sugan iyo dadka ku sugan intooda badan haddaad adeecdo yudiluuka way ku baadiyeynayaan can sabiililahi jidka ilahi bay kaa luminaya maxaa yeele iyagaa luunsan wafaaqidu shayi laa yuctiih mar hadduu isagiiba luunsan yahay wuu un ku lumin in yatabicuuna maa yatabicuuna ma raacayaan ilaa danna malo mooye caqiidadoodu waa malo oo dhaqankoodu waa malo oo akhlaaqdoodu waa malo oo afkaartooda dhan malay ku salaysanta wa in hum mana aynan ahaanin ilaa yaxrusuuna kuwa qiyaasaya mooye kharsiga waxaa la yidhahdaa yacni shayga markaadan xaqiiqadiisa hubin laakiin aada qiyaasto marka waxa la kharsiga say ashyaada maxsuusaadka la taaban karo khaasatan meelo shareecadu ictimaadaa jirta sida beeraha oo kaleeti laakiin waxyaalaha yani macquulaadka oo macnawiyaadka oo caqaa'ida iyo waxyaalaha cibaadaadka iyo waxyaabaha noocaasoo kaleeta a mala awaal laguma socdo saas maana mala awaal laguma socdo mala meeshaa waxba ka qaban maayo ayb ina rabbaka rabbigaa huwa isaga ayaa aclamu ogaasho badan man cid buu u ogaasho badan yahay yadilu lumaya can sabiilihi jidkiisa ka lumay wa huwa ila aclamu midkii ogaansho badan way bilmuhtadiina kuwa hanuunsan fakunuu cuna mima dukira smu llahi calayhi in kuntum biaayaati mu'minun halkan waxaa laga gudagalay yacni maxaa la cuni karaa shuruudda xoolaha ama ugaadha waxyaalaha ilaahay baneeyey cunitaankooda shuruud bay ku bannaan tahay cunitaankooda shuruuddii waa wax laynooga sheegi marka fakunuu cuna lay mimaa kii xaggiisa dukira la xusay ismullahi magaca ilaahay calayhi dushiisa lagu xusay kaa xaggiisa wax kamida in kuntum haddaad tihiin biaayaatihi ilahay aayadihiisa muminiina kuwa rumaysan haddaad tihiin wamaa lakum maxaa idiin sugnaaday anlaa ta'kuluu inaydaan cunaynin maa lakum maxaa idiin sugnaaday anlaa ta'kuluu inaydaan cunin mimaa shay xaggii dukira la xusay ismullahi magaca ilaahay calayhi dushiisa lagu xusay waxa ilahay dushiisa lagu xusay oo lagu gowracay maxaad u cunilaadiin maxaa idiin diidan inaad cuntaan walxaal qad fasala isagoo uu kala bixbixiyey alle lakum idinka uu idiin kala bixbixiyey maa shayga xarama uu xaaraameeye calaykum dushiina idinka xaaraamey ilaa maa shay mooye uddirirtum yani laydin dhibaato geliyo ilayhi isaga laydin dhibaato geliyo mooye oo xaaraamta ah wa ina kaiiran in badani layudiluuna way luminayaan dadka biahwaa'ihim hawooyinkooday ku luminayaan naftoodu say rabto ayay dadkii ku luminayaan bikayri cilmin ogaansho la'aan cilmi la'aan bay dadku luminayaan ina rabbaka rabbiga huwa isaga ayaa aclamu u ogaansho badan bilmuhtadiina kuwa bilmuctadiina kuwa xadgud kuwa xadgudba ilahay baa ogsoon subxana wa tacala oo la socdo shaygan markii la qalayo o la gowracayay magaca ilahay haddii lagu xusay cuna waa haddaad ilahay aayadihiisa rumaysantihiin ilahay haddaad aayadihiisa rumaysantihiin cuna ayib waxaa yani saa loo leeyahay gaaladii baa waxay yidhahdeen oo ay ku dhaheen nabiga sal lla alay waslam iyo saxaabada ay ku yidhahdeen markay yidhaahdeen shaygan in la gowraca mooyaane hadduu iska baktiya lama cuno ilaan iyagu baktigay cuni jireen baa waxay yidhahdeen oo kaale idinku wixii aada gowracdaanna waa xalaal wixii ilaahay gowracana waa xaaraam wixii ilahay gowraca maxay ka wada waa bakti kan naftiisa ilahay baa qaado ilahay baa gowracay leydi kanna idinkaa gowracay marka kii ilaahay gowracayna waa xaaraam kaad idinku gowracdeenna waa xalaal miya shubhadaasay keeneen dad badan baa marka laga yaabaa inay arrinkaa isaga waxoogaa qalbigooda saamayn ku yeelato rabbi marka wuxuu leeyahy subxana wa tacaala wixii magaca ilaahay lagu xusay markii la gowracayay cuna haddaad muminiin tihiin haddii aad ilaahay aayaadkiisa rumaysan tihiin oo iimaanku dhab idinka yahy maxaa dhacay oo waxa ilaahay magaciisa dushiisa lagu xusay aada cuni laadi maxaa idiin diiday magaca ilaahay baa lagu birayey lagu xalaaleeyey kaa inaad cuntaan maxaa idiin diida hadday tahay de waa xaaraam oo wixii ilaahay idinka xaaraameeysoo laydima kala bixbixin waxa xaaraamtaasoo lama kala dhigdhigin ha waqad fasala lakum maa xarama calaykum oo xaggee lagu faahfaahiyey aayado badan baa lagu faahfaahiyey aayadaynu ku soo marnay suurat lmaa'ida garanaysa sooma laakiin middaa hadda lagama wado maxaa yeelay suurat lmaa'ida tanaa ka horraysay sooma tanaa ka horraysay soo degitaanka laakiin waxaa laga wadaa aayadda suuraddan lafteeda inoogu imaan doonto qul laa ajidu fima uuxiya ilaya muxaraman cala طaacimin yطcamuhu ila an yakuna maytatan aw daman masfuuxa aw laxma khinziirin aayaddaasa laga wada soo horay laydinkuma faahfaahinino waxa xaaraamtaa ilah idinma sheegin haw wixii aad u dhibaatootaanoo daruura idiin qabata mooye marka xaaraamtii waa laydiin sheegay wixii danay qabato ood ka maarmi weydaanoo naf idiin qabata mooyaane oo markaa idiin bannaan mooye haddii xaaraamtii laydiin sheego rabbi idiin faahfaahiyey tan magaca ilaahay lagu xusay maxaad ku diidaysaan xaaraam ma aho qaybtii xaaraan tahayd waa la caddeeyey maxaad ku diidaysaan marka wada cunilaadi saas wey macana in badan oo dadka ka midi hawadooda iyo naftooda waxay jeceshahay bay dadkii ku luminayaan sidanaa fiican bu leeyahy oo sax ma daliil anaa jecel wey waan arki jiray saasay soo ahaan jirtay wey waa maqli jiray layudiluuna biahwaa'ihim hawadoodiiyo siday iyagu rabaan bay dadka ku baadiyenayaan cilmi la-aan dadku waxaa la doonayaa inay waxooda cilmi ku saleeyaan wax cilmiyeysan caqiide cilmiyeysan cibaado cilmiyeysan akhlaaq cilmiyeysan axkaam iyo dowlad cilmiyeysan wax in la cilmiyeya la doonay laakiin hawadaa jeclaatay ee naftaa rabta yani wax way taas laxma in badan oo kuwa ka mid a rabbiga muctadiinta kuwa xadgudba rabbi subxaana wa tacaala xogtooda wahaya waa ogsoonyaha alla subxana wa tacala fakuluu cuna mimaa shayga dukira la xusay mimaa shay xaggii dukira la xusay ismullahi ilahay magaciisa calayhi dushiisa lagu xusay midkaas wax ka cuna in kuntum haddaad tihiin biaayaatihi ilahay aayadihiisa muminiina kuwa rumaysan haddaad tihiin wax magaca ilahay lagu gowracay cuna shardi waxaa magaca ilahay marka lagu gowracayo waa inuu yahay waxyaabaha ilahay xalaaleeyey doofaar haddii magaca ilahay lagu gowraco ma la cunay maya saas mana waa inuu marka hore xalaal yahay kadibna magaca ilahay lagu gowraco saas mana labada shardi wey wamaa lakum maxaa idiin sugnaaday oo anlaa takuluu aydaan aydaan u cunin maa lakum maxaa idiin sugnaaday anlaa ta'kuluu inaydaan cunin ama aada u cuni laadeen mimaa shay xaggii dukira la xusay ismullahi magaca ilahi caleyh dushiisa lagu xusay maxaad u cuni la'dihiinoo idiin diidayaa waqad fasala isaga oo alla uu kala bixbixiyey lakum idinka maa shaygii xarama uu xaaraameeyey calaykum dushiina uu idinka xaaraamay iyadoo aayaddaas laydinku faahfaahiyey maxaa idiin diita oo aysan xaaraam ahayn mana ilaa maa shaygii mooyaane udribtum la idiin dhibaatogeliye mooye ilayhi isaga xaggiisa wixii laydiin dhibaatogeliyo xaaraamtii ka mid oo waa kan soo marno yacni haddii aad dhibaata u mudato oo naf kuu qabato xaaraanba ha ahaadee haddana waa markaa waa lagu ogolaan wa ina kaiiran in badani layudiluuna way luminayaan biahwaa'ihim hawooyinkooday ku luminayaan dadka bikayri cilmin ogaansho la'aan iyo cilmi la'aan ina rabbaka rabbigaa huwa isaga ayaa aclamu ogaansho badan bilmuctadiina kuwa xadgudba oo waxaa ka mid a xadgudubka wixii ilaahay xalaaleeyay inaad tidhahdo waa xaraam wax ilaahay subxaana wa tacaala uu xaaraameeyey inaad tidhahdo waa xalaal waa xadgudub wadaruu ka taga daahira alithmi dembiga kiisa muuqda wa baatinahu iyo kiisa qarsoon ina aladiina kuwa yagsibuuna kasbanaya alithma dembiga kuwa shaqaystaay sayujsawna waa la abaalmarin bimaa shay baa lagu abaalmarinaya kaanuu ay hayeen yaqtarifuuna kuwa gurubsada ama kasbada walaa taakulu ha cunina mimaa shay xaggii ha ka cunina lam yudkar aan la xusin ismullahi magaca ilahi calayhi dushiisa aan lagu xusin wa inahu isagu kaa magaca ilahi aan lagu xusini la fisqun waa daacada ilahi ka bixitaankeeda ilaahay daacadiisiiyo laga baxay wa ina shayaaiina shayaaiintuna la yuuxuuna way waxyoonayaan ilaa wliyaa'ihim awliyadooda kuwa iyaga la xidhiidha oo ku xidhan kuwaasay waxay ugu waxyoonayaan liyujaadiluukum si ay idinla doodaan maxay ugu waxyoonayaan inay idinla doodaan daraaddeed wain aطactumuuhum haddaad yeeshaanna ood adeecdaan inakum idinku la mushrikuuna kuwa ilahay wax la wadaajiyebaati dembigu ama ha muuqda ama ha qarsoonaadee ka taga barbi subxana watacaala dembiga qarsooni dembiga muuqdaaye waa midka la arkayo oo yani waxa way banaanka aada dhigato muujisato kaasi waa dembi culuso hadde waxaa ka dhalanaya nebigu sal lay waslam waa xadiis saxiixa ku ohanaya kullu ummatii mucaafa ila almujaahiluun ummadayda o dhan waa la cafin ilaa kuwa dembiga muujista oo banaanka ula baxa mooye ayib marka dembiga kiisa muuqda ka qarsoonna waxaa laga wadaa dunuubta qalbiga ee sooba bicinba xumaan baa qalbigaaga ku jirta ama mehe si qarsoodiya baa dembigu u samaynaysaa noocuu dooniba ha noqday kuwaa iyaga ah ka taga barbir subxana wa tacala maxaa yeele ilaha idinma mooga kuwa dembiga shaqaysanaya ama ha qarsoonaado ama ha muuqdee waxa ay shaqaynayaanee kasbayaan waa lagu abaalmarin barbir subxana wa tacala ku talagal adiga ama qari ama muujiye ilaahay subxaana wa tacala inaadan iska qarin karin maalinta qiyaamadana isagoo diiwaan garaysan in laguu soo saari doono saa ku talaga mar haddaad taa ku talagashana waad iskaga teg ka teg macana faraha ka qaad waxaynu aayadihii hore ka fahanay mar haddii la yidhi waxa magaca ilaahay lagu dul xusay cuna waxaan ka fahanay waxaan ilaahay magaciisa lagu xusin inaan la cunayn fahamka halka aan ka fahanay baa halka lagu caddiyay wuxuu rabbi yihi subxana wa tacaala waxyaabaha aan magaca ilaahay lagu dul xusin ha cunina waa fisqi iyo ilaahay daacadiisoo laga baxaway kaa cunitaankiisa ama shayga magaca ilaahay isagoo la qabanin in la gowracaayey waa daaca ka bax shayaadiintuna way isu waxyoon kuwa iyaga la xidhiidha ee bini aadamka ayay u waxyoonayaan oo iyagaa wax isu sheegay maxay ugu waxyoonayaan inay idinla doodaan daraaddeed inay yidhaahdaan oo kii idinku aad gowracdeenna waa xalaal kii ilaahay gowracayna lama cunayo waa xaaraam sheekadaasi waa sheeko ka soo jeeda shayaadiintu oo kuwii iyaga la xidhiidhay ee bini aadamka ah ay u waxyoodeen si ay idinla doodaan liyujaadiluukum si ay idinla doodaan daraaddeed rabbi wuxuu yidhi subxana wa tacaala haddaad adeecdaan ood yeeshaan mushrikiin baa tiim rabbi subxana wa tacala haddaad adeecdaan maxaa laga wadaa wixii ilaahay xalaaleeyey xaaraamayntiisa haddaad ku yeeshaan ood ku raacdaan ama wixii rabbi xaaraameeyey xalaalayntiisa haddaad ku raacdaan waad gaalowdeenoo mushrikiin baa tiim saas way maana meesha waxaad ka garan kartaa xalaalaynta iyo xaaraamayntu masale halisteeda lawe shay aan xalaal ahayn haddaad tidhaahdo waa xalaal waa halis haddaad cid uun ku raacdo tidhaahdo waa xaaraamna shay aan ilahay xaaraamayninna waa khatar shirki iyo gaalibaad qarka u saaranta maxaa yeele tashriic iyo jadaynta ilah baa iskale am lahum shurakaau sharacuu lahum min addiini maa lam ya'dan bihi illah ma cid kaloo wax jidaysaa jirta oo xalaalaysa oo xaaraamaysa saas maana xadiidki waxaan u tegi doonaa fi suurati tawba ittakhaduu axbaarahum wa ruhbaanahum arbaaban min duuni illah culimmadoodiibay ka dhigteen rabbiyaal alle ka sokow say uga dhigteen culimmadoodiibaa wax u xalaalaysay way ku raaceen way ka xaaraamaysay way ku raaceen cibaadada ay caabudeen wataa bas xadiidka nabigaa sheegay salawatu rabbi waslamu caleyh marka haddii adiga aada madaxdan iyo culimmada iyo salaadiinta iyo dowladaha iyo xalaalaynta iyo xaaraamaynta haddaad ku raacdood ku dabagasho wain adactumuuhum inakum lamushrikuuna wey saas waa hal mas'ale ogow mas'alo oo shayga la gowracayo magaca ilaahay lagu xusayo sharcigii oo dhan inta la bedelo oo meeshaa layska dhigo shuruuc kale oo dhammaystiran meesha lasoo dhigto haddaad rumayso ood iskaga raacsanaato balka warran marka wain aactumuuhum inakum lamushrikuuna sooma hal mas'alo ayaa lagu gaalooboo shirki lagu galay oo rabbi tilmaamaya subxana watacala maxaad umaynaysaa diintii o dhan marka haddii isbeddel lagu sameeyey adiguna aad ranacsantahayad rumaysanta oo dabagashantahay ka war saas weeyaan ruuxaasi kaa isaga ah waada caabuday alla ka soko subxana watacala ama diin ama ogolo saas wey maana wadaruu ka taga daahira limi dembiga kiisa muuqda ka taga iyo wabaatinahu kiisa qarsoon ina aladiina kuwa yagsibuuna kasbana kasbaya oo shaqaynaya alima dembiga kuwa shaqaynaya ama ha qarsoonaada ama ha muuqde sayujzawna waa la abaalmarin bimaa kaanuu ahaanshahooda sababtii yaqtarifuuna kuwa ama bimaa shay baa lagu abaalmarin kaanuu ay ahayn yaqtarifuuna kuwa gurubsada oo shaqaysta kasba walaa takuluu mima lam yudkar ismu llah ayadda marka waa aayadda ay culimmada u daliishadaan in badanoo ka mid a shayga la gowracayo ee noolaha ah haddii magaca ilaahay laga tago inuu xaaraam noqonay bakti buu noqonay masaladaa ilaa saddex qowl afar qowl bay culimada isugu khilaafsan yihin laakiin qowlka ugu xoog badani waxa wey in aan waxba laga soo reebin ka gowracaya muslim ha noqdo ha halmaamo bisinkii ama kas hawla tago marba haddii neefkan bisinkii laga tago bas wey waa bakti sidaasa xoog badan maxaa yeelay aayaddu waxba ma soo reebin halmaad in looga tagiyo kas in looga tago ma kala qaadin axaadiista nebiguna waa sidoo kaleo nebigu wuxu uri sal lay slam maa anhara dama wadukira smullahi fakuluuhu wixii dhiig daadiya magaca ilaahayna lagu xuso cuna bu nebi uri sal lay slam marka lama kala qaadin oo mas waxba lagama soo reebin sidaana culimo badan baa ku tagtay oo salafkii iyo khalafkiiba leh rag badan baana doortay waana sida aad moodo nusuusta inay taageerayso laakiin madhabka imaamu shaafici caleyh raxmatullah iyo culimo ka mid a ay ku tageen oo ah in magac bisinka qabashadiisu inay iska sunno tahay haddii muslimku uu ka tago neefka uu gowracana inuu xalaal noqonayo waa madhab laga xoog badan yahay axaadiista loo cuskadayna hal xadiidii kama asixin sida u sheikhu albani caleyh raxmatullah uu ku taxqiijiyey kitaabkiisa anwaau haliilka axaadiis wax ka asaxay male hal ahar oo cabdullaahi ibni cabbaas yani ku joogo mawquuf ku ah kaa unbaa ugu noqon inta kale waxba kama asaxin saas daraaddeed waxaa fiican in loo daayo itlaaqa iyo cumuumkaasoo neefkan ama muslim ha gowracayo ama cid kale ha gowracdo bisinka ilaahay haddii laga tago kas ama kama neefku waa bakti lama cuni kara wey maana saas weya ayb walaa taakulu ha cunina mimaa shay xaggii ha cunina ha ka cunina lam yudkar aan la xusin ismullahi magaca ilaahi calayhi dushiisa aan lagu xusin wainahu isaguna lafisqun inahu cunitaankaasi lafisqun daaca ka baxwey waina shayaaiina shayaaiintu la yuuxuuna way waxyoon ilaa wliyaa'ihim kuwa iyaga la xidhiira waxay u wayoonayaan ayay u waxyoonayaan la yuuxuuna way waxyoon ilaa wliyaa'ihim kuwa iyaga la xidhiira isku xidhan yihiin bay u waxyoonaan liyujaadiluukum si ay idinla doodaan oo ay xujo idin ay caqiidadiinna iyo waxaad rumaysantihiin idinka qasan wa in atactumuuhum haddaad adheecdaanna ood yeeshaan inakum idinku la mushrikuuna kuwo ilahay wax la wadaajiyay baa tihi neefkaas haddaad tidhahdaan si kaluu ku xalaaloobi karaa oon magaca ilaahay ahayn mushrikiin baad markaa tihiin haddaad ku raacdaan waxay wataan way maana saas weyaan ayib caalamka hadda waagii hore waxoogaa waxaaba lagu yar qanacsanaa in xoolaha la gowraco oo weliba inta badan muslimiintu ay gowracaan laakiin hadda hay-ada waxaa soo baxay u doodayaba xuquuqdii xoolaha xuquuqdii xoolahaan u doodayna weli maalahooda ingiriiska maxaa ka taagnaa waxay leeyihiinba xoolaha la gowracayo waa xaqdar hala daayo lama gowrici karo waxaa laga yaabaa dawladaha daalimiinta intay nidaamkaa qaataan in berintaba jiriimo laga dhigo neef la gowraco sooma oo maxkamadda lagu soo saaro lagu yidhahdo neef baa gowracay saas w waa arrin halisteeda law arrin halisteeda law yani waxa weeyaan maxaa yeelay dadka shaydaanka u shaqaynaya aada u fara badan iyo dawladaha u shaqaynaya hay-aadka u shaqaynaya wax alla wixii bini aadam kusoo dhaqmi jiray oo dhan baa la doonaya in laga dhexbaxo saas waa macana oo bini aadamkii la lumiyo taasaa laga shaqaynaya awaman kaana maytan faaxyaynaahu wajacalnaa lahu nuuran yamshi bihi fi nnaasi kaman mataluhu fi ulumaat xoolaha ilahay baa iska leh ilaahay lahaana wuxuu ku ogolaaday laba shardi kan waa idin xalaal inaan idin idhaahdo waa mid labaadna waxa wey magacayga inaad ku xalaalaysataan sidaa waxaan ahayn idinkuma ogoli soo ilahay male xoolaha mise ingiriis iyo talyaani baa iskale xoolaha ilah baa iskale ilaahaygii abuurtay ee iska lahaa shardigu dhigta waa inanu marra saas macana awaman kaana awaman cidi kaana ahaaday maytan mid dhintay oo fa axyaynaahu aanu noolaynay oo wajacalnaa aan yeelnay lahu isaga nuuran iftiin aan u yeelnay iftiinkaasoo yamshi uu soconayo bihi isaga fi nnaasi dadka dhexdiisa uu ku soconayo kaman cid miyuu la mid yahay kaas maaluhu xaalkiisu fi ulumaati mugdiyaalka dhexdooda u yihi xaalkiisu mugdiyaalka dhexdooda yahay laysa xaalusan ahaani bikhaarijin mid ka baxaya minhaa ulumaat kadalika sidaas oo kale yaa zuyina la qurxiyey lilkaafiriina gaalada waxaa loo qurxiyey maa kaanuu waxay ahayn yacmaluuna kuwa sameey macnaheedu waxa weye mid bakti ahaa oo ilaahay nooneeyey waa gaal daydka waxaa laga wadaa gaalka ruux gaal ahaa ila gaalku waa bakti oo ilaahay noolaysto qalbigiisa iimaan ku nooneeyey nuurkii uu iyo iftiinkii dadka uu dhexdiisa dhexdooda ku socon lahaana la siiyey oo qur-aanka iyo mabaadidiisa iyo dhaqankiisa toosan la siiyey kaasi ma lamid baa mid mugdiyaal ku dhex jira oo weligii ka dhex baxay labadaas masmiy may midka mugdiyaalka ku dhex jira oo weligii ka dhex baxayni waa gaalka aan iimaan loogu talagelin kii la noolaystay oo qalbigiisa la nooleeyey iftiinku ku socon lahaana la siiyey iyo kan mugdiye uusan weligii ka baxayni ku dhex jiraay laba siman maaha saasoo kaleyna u sinayn muminka iyo gaalka u sinayn sidaas w maana awaman kaana xadiis saxiixa nabigana waxaa kaga sugan salawatu rabbi wasalamu caleyh inuu yidhi ina allaha khalaqa khalqahu fii dulmatin uma rasha calayhi min nuurihi faman asaabahu dalika nuuru htada waman akhta'ahu dalla xadiidka axmed baa soo reersaaray waana xadiis saxiix allah subxaana wa tacaala makhluuqiisa markuu wuxuu ku abuuray mugdi dhexdii buu ku abuuray markaasuu rabbi wuxuu ku rusheeyo ku sayray nuurkiisa ayagoo mugdigii ku dhex jira lagu abuuray buu rabbi wuxuu ku sayray nuurkiisa nuurkii maalinkaa la sayray ruuxii uu wax ka gaadhay waa ruuxa adduunka markuu yimid harunay nuurkaasi kii ka qabay oo uu garab marayna ma haruunayo ee weligii alihi iimaan ma qabanay marka mugdiyaalka ku dhex jireen nuurkii iimaanka helini kaasi waa u dhammaatay awaman kaana ciddii ahaaday maytan mid dhintay oo fa axyaynaa aman kaana ciddii ahayd wey maytan mid dhintay buu ahaa oo gaal qalbigiisaa dhintay oo fa axyaynaahu aanu noolaynay qalbigiisaoo iimaan aan ku noolaynay oo wajacalnaa aan yeelnay lahu isaga nuuran iftiin waa qur-aanka iyo islaamnimada nuurkaasoo yamshi uu ku soconayo bihi isaga fi lardi fi nnaasi dadka dhexdooda uu ku soconayo kaman cid miyuu la mid yahay kaasi maaluhu xaalkiisu fi dulumaati mugdiyaal dhexdooda maalkiisu uu yahay sidii mid mugdiyaal ku dhex jiro kale laysa xaaluusan ahaani bikhaarijin mid ka baxaya minhaa mugdiyaalka waa kufriga jahliga yani shakiga dulumaadku kuwa kadalika sidaasoo kale ayaa zuyina la qurxiyey lilkaafiriina gaalada maa kaanu waxay yacmaluuna kuwa sameey xumaantooda sidii kuwa loogu qurxiyey baa gaal oo dhan xumaantiisa loo qurxiyey wakadalika sidaasoo kale sidaa aanu yani u yeelnay magaalo walba odayaasheeda waaweyn saan mujrimiinta uga dhignay kadalika sidaasoo kale ayaan jecalnaa yeelnay fii kulli qaryatin qaryo walba magaalo walba dhexdeeda waxaan ka yeelnay akaabira kuwa waaweyn baan ka dhignay mujrimiiha ama waxaan jacalnaa waan yeelnay fii kulli qaryatin magaalo walba dhexdeeda mujrimiiha kuweedii dembiilayaasha ahaa baan akaabira kuwa waaweyn ka dhignay kuwa waaweyn baan ka dhignay maxaa looga dhigay kuwa waaweyn liyamkuruu inay dhagraan daraaddeed fiihaa magaalada dhexdeeda wamaa yamkuruuna mana dhakrayaan ilaa bianfusihim nafyaalkooda mooye wamaa yashcuruuna mana ay garanayaan marmir subxana wa tacala ma kasayaan macnaheedu waxa weye ilahay caadadiisa wey subxana wa tacala magaalo walba kuweeda waaweyn kuweeda dambiilayaasha ah baa loo weynaysiiyaa oo madax laga dhiga magac loo yeelaa hogaanka loo dhiibaa waa kuweeda dambiilayaasha kuweeda dambiilayaasha ilahay subxana wa tacaala ka go-ay yaa loo dhiibaa maxaa loogu dhiibaya dadka intiisa kale inay makriyaan oo dhakraan oo addoomadan masaakiintae hoos joogiyo riciyadooda inay shirqool u dhigaan saas man waa imtixaan ilahay ku imtixaanaya subxana wa tacala markaana maxaa lagu samaynaya markay iyagii dadkii shirqoolaan oy xumaantii ugu yeedhaan ayagoo awoodooda adeegsanaya magacooda adeegsanaya dhaqaalahooda adeegsanaya markay intii kaleeto dhakraan oy makri ku sameeyaan oo shirqoolaan oo layswada raaco xumaantii laysku raaco markaasuu ilahay ciqaabaya subxana wa tacala cadaabkiisa kusoo dejinay saas maana oo u tegi doona insha allahu tacala waida aradnaa an nuhlika qaryatan amarnaa mutra fiiha fafasaquu fiiha faxaqa calayha alqawlu fadamarnaha tadmiira saas maana marka kuwa dambiilayaasha waaweyn ayaa kuwooda waaweynee hawsha hayay hogaanka haya laga dhigaa saas maana ayb wakadalika sidaasoo kale jacalnaa yeelay fii kulli qaryatin magaalo walba dhexdeeda akaabiro kuwa waaweyn baan ka dhigay mujrimiihaa baan ka dhigna ka bedel ama laba mafcuul ka dhig mujrimiihaa kuweeda dembiilayaasha magaalada kuweeda dembiilayaasha mujrimiinta ayaa waxaan ka dhignay akaabira kuwa ugu waaweyn baan ka dhignay kuwa ugu waaweyna cid walba yuu ka weyn baan ka dhignay maxaa saa looga dhigay liyamkuruu inay dhagraan oy shirqoolaan fiihaa magaalada dhexdeeda dadkan iyo riciyaddan masaakiinta inay madaxa ka xadaan oo ay khaldaan yaa saa loo yeelay ayib wamaa yamkuruuna mana dhagrayaan waxa ay samaynayaan xumaanta ka dhalata iyagunbay kusoo noqon wamaa yashcuruuna ma ay kasayaanoo waa wax magarab waxay garanayaan baa iska yar sidaas way macna soo qolyaha qaryooyinka sidaa la yeelay sooinow ka mid mini ya qaryooyinka kuwii ugu dambi weynaa ugu dambi badnaa hawshoodii loo dhibay iyo hogaankoodii sooinow ma oo yaa kaloo la sheegayaba ninba ninkuu ka liitay oo ka khabiirsanaa oo ka diin xumaa oo ka shaksiyad xumaa unbaa xilkii iyo mas-uuliyadda ummadda loo dhiibay markaasaa makriga iyo dhagarta iyo khiyaanada iyo waxa la maleegayo aad yaabaysa ummadiina waa sacabinaysaayo durbaankaa la tumaya xaggee loo socdaa marka fadamarnaaha tadwiira unbaa laaba sooma waa kaaba macana marka inaynu inagoo tahanaan loo baahan yahayo qur-aankani dadka lagama hadlayo innaga markaan qur-aanka akhriyayna waxaynu dhahaynaa carabtii carabtii baynu ku dhufanayna maka iyo carabtii iyo carabti oo innaga inooga soo degin qur-aanku wuxuu ka hadlayaa wixii tegey maanta maxaa jooga maxaa soo socda waaqican lagu nool yahay tan uu inoo ifinaya dadka lala hadlaya ee mujrimiintan loo dhiibay innagaa ka mid saasuu macna inaad marka garata way xaggeed joogtaa maxaa kugu soo socda xaggee baad kaga beegan tahay adduunkan maanta sunanka ilaahay ee socdee adduunka maamulaya xaggeed kaga aadan tahay waanaad istiyaasa qur-aanka adoo kaashanaya rabbi subxana wa tacala uu soo dejiyey saas way macna وإذا جاءتهم آية قالوا لن نؤمن حتى نؤتى مثل ما أوتي رسول الله وإذا جاءتهم مركي أوتمادو آية آية مركي أوتمادو معجزة قالوا وحي أرنيان لن نؤمن الرمين من حتى نؤتى إلى نلوي لن يمادو أرنا لسيو مثل ما أوتي وحي لسيي أوكلتو رسول الله إله رسوشيس الله ألا أيا أعلم أقبله حيث ما يجعله يلي رسالته رسالتي سميشه يلي sayusiibu waxaa asiibi doona aladiina kuwa ajramuu dembiga falay sakaarun dulli baa asiibi doona cinda allahi ilahay agtiisa wa cadaabun cadaab baa asiibi doona shadiidun oo daran bimaa kaanuu ahaanshahooda sababtii yamkuruuna kuwo dhagar fala ay ahaayeen shirqoolkay ku kacayeen sababtiisa aayad kasta hadday u timaado oo mucjizo ay ku qancaan loo keeno waxay odhanayaan ma rumaynayno ilaa rususha wixii la siiyey nala siiyo maxay ka wadaan waxay ka wadaan ilaa malag noo yimaado oo kitaabka rasuulka lagu soo dejiyo o kale nalagu soo dejiyo oo nalala hadlo si kale wax ku yeelana ma jiro ma qaadanayo ayatmacu kullu mri'in minhum an yu'taa suxufan munasharaw mid walba ma wuxuu hunguriyeynayaa waraaqa la fidiyey in la siiyo oo la yidhaahdo ilaahay baa kula kuu soo dirayoo dhambaalkani xagga ilaahay buu kaaga yimid hebelkii inuu hebel ahaayow yani raac nabigayga waa waa run saasuu doonaya cid walba in la dhaho wixii rususha loo keenoo la siiyey wax la mida ilaama la siiyo ma yeelayna leh saasuu warkoodu macna xaqiiqadiisu waa kan rabbi wuxuu uhi subxaana wa tacaala meesha uu risaaladiisa yeelaya alla ma ogi allahu aclamu xaytu yajcalu risaalatu ma iyagaa ilaahay la maamulo kownkii subxana wa tacala markay leeyihiin maxaa hebel loo siiyey risaalada nebi maxamed waa wiil yaroo bulshada ku dhex noolaaye odayaashii iyo ugaasiyadii iyo salaadiintii baa bulshada dhex joogeen maxaa iyaga looga dhigi waayo saasay leeyihin macna wa qaluu lawlaa nuzila hada alqur'aanu cala rajulin min alqaryatayni cadiim labada magaalo waaweyn waa daa'if iyo mako odayaasheeda waaweyn nin ka mida maxaa loogu soo dhiibi waayo wiilkan yarkaa maka laga soo dhiibay saasay leeyihin ahum yaqsimuuna raxmata rabbika lagu yidhi ma ayagaa ilaahay naxariistiisa qaybiyey halkana maxaa la yidhi allahu aclamu xaytu yajcalu risaalatahu ilaahay risaaladiisa meeshuu yeelayo iyo cidduu u dhiibanayo istaahisha ma ayagaa la taliya ilahay wuu garan subxana wa tacala saas way macnaha ayib waidaa goortii jaacatum ay u timaado aayatun mucjiza markay u timaado qaaluu waxay odhanayaan lan nu'mina ma rumaynayno mucjizadan xataa nu'taa ilaa nala siiyo mila maa uutiya kii la siiyey wax la mida rusulullahi rususha ilahi kii la siiyey wax la mida ilaa naloo keeno oo annagana malag noo yimaado kitaab nalagu soo dejiyo waraaq naloo keeno allahu alla ayaa aclamu xaysu meesha yajcalu uu yeelaya risaalatahu farriintiisa cidda uu u dhiibanayo ee u dirsanayo isagaa og sayusiibu waxaa asiibi doona aladiina kuwa ajramuu dembiga falay sakaarun dulli baa asiibi doona cinda allahi ilahi agtiisa wacadaabun cadaab baa asiibi doona shadiidun oo daran bimaa kaanuu ahaanshahooda sababtii yamkuruuna kuwa dhagra ay ahaayeenoo yani waxa weye dembiye ku kala shirqoorsamay faman yurid illah cidduu ilaahay doono an yahdiyahu inuu hanuuniyo yashrax wuxuu waasiciyaa ama fidiyaa sadrahu laabtiisa ayuu waasiciyaa lilislaami islaamnimada ayuu waasiciyaa waman yurid ciddii uu doono alle an yudilahu inuu lumiyana yajcal wuu yeeli sadrahu laabtiisa wuxuu ka yeelayaa dayiqan mid cidhiidhi ah xarajan oo jiq ah kaanamaa waaba isagoo yasacadu iskorsiinaya ama isfuushiinaya fi samaai xagga sare kadalika sidaasoo kale yajcal llahu alla u yeelaya alrijza qurunka cala ladiina kuwii dushooda laa yuminuuna aan rumaynaynin hidaayad iyo hanuunka inuu ilahay gacanta ku hayna inuu sheegay aayad iyo mucjizo la keenay qalbiga hanuun ma geliso hanuunka ilaahay baa bixiya sidanuna ilahay hanuunka u bixiya subxana wa tacala ninkuu ilaahay hanuun la rabo ruuxuu ilaahay hanuun la rabo qalbigiisaa loo furaa oo loo waasiciyaa qalbigiibaa la waasicinaya si farax iyo soo dhowayn leh ayuu ku guddoomayaa oo ku qaadanaya wixii ilahay xaggiisa kayihi subxana wa tacala in la hanuuniyaa la doonaya qalbigiisii baa la furaya leanna qalbiga ilahay baa gacanta ku hay subxana wa tacala isagaa ilahay baa u taliya qalbiga haddii qalbigiisii xaqa iyo islaamka loo furo loo ballaadhiyo bas wey khalaas waa qaadanaya marka ninkiisa ilaahay inuu baadiyeeyo uu rabo oo sidaa ilaahay uu qoondeeyo qorsheeyey laabtiisa ayaa waxaa laga dhigaa cidhiidhi qalbigaa la cidhiidhiyaa dayiqan cidhiidhi buu ka dhigi xarajan oo weliba wara jiqa macna xarajka waxaa la yidhahdaa waa cidhiidhiyo sii daraw waxaa la yidhahdaa geeda cumar bin khataab radi allahu canhu baa nin reer baadiye ah ba wuxuu ku yidhi xaraj bal ii fasir buui xaraj maxaa la dhahaa xaraj waxaa la dhahaa buuri geed geeda ay ku geedaaman yihiin geedo kalaa dhinacyihiisa kaloo dhan ka baxay lama gaari karo marka xooluhuna ma gaari karaan dadkooduna ma geli karaan meeshaasuu ku yaalla kaasaa xarajka la yidhahda marka waxa weye qalbigiisa waa cidhiidhi waana jiq wey maana meel laga geli kariyo wax geli kara ma jiro saasuu ilahay qalbigiisa ka dhigaya subxana wa tacala ruuxu qalbigiisa saa laga dhigay see buu xaq ku qaadan marka ma waxbuu qaadani waxba geli maayaan saas way macana ayib markaasaa waxaa la yidhi dhibka uu dareemayo markii uu islaam yani waxa way islaamka loo bandhigo wuxuu ka dhigan yahay sidii isagoo isku kallifaya oo kale samada fuulitaankeeda adigoon jaranjara haysanin oo shayna ku istaagaynin haddii lagu yidhaahdo xagga sare fuul oo samada fuul ood isku daydo soo cidhiidhi iyo dhibmaa ma keli karti sooma sidaasoo kale wey cidhiidhigaa uu dareemayo markuu kor fuulayo samada fuulayo oo uusan keri karin arrintaa markuu isku kalifayo cidhiidhiga uu dareemayo cidhiidhigaasoo kale qalbigiisa la dareensiinaya hay-adda waxay leeyihi waxaa laga faa'iidaysanayaa mas'alo yacni waxaway cilmi ah oo ah bini aadamku mar walboo dhulka uu kasii tago kor sii aadaba in qalbigiisu uu cidhiidhyamayo macnaha oxyjiintaa yaraanaysa mar walba ood kor sii aado yani oxyjiinta neeftan bini aadamka macnaha waxa wey sanbabadiisu ku furmayaan baa yaraanaysa saas daraaddeed waad arkaysaa jaranjarada markaad kuushood kor usii socotaba waad sii ciid sooma ilaa waxaad gaadhiyay mar dambe oo macnaha lagaba bixi doonaan hawadan oxyjiinka leh oo bini aadamku inuu oxyjiin qaato mooyaane yani waxa weyaan oo siraac iyo meeshan kala tegay mooye uusan caadiga u noolaan karin mana hawo noocaasoo kale marka koraysa marka tani waxay faa'iidaynaysaa mar walba uu kor sii aadaba inay qalbigiisu cidhiiryamayo oo sanbabadu cidhiiryamayaan oo neefta qaadashadeedu ku adkaanayso sidaasoo kale weeye ruuxii ilahi subxana wa tacala uusan hanuun la rabin faman yurid illahu cidduu alla doono an yahdiyahu inuu hanuuniyo yashrax wuu fidiyaa ama wuu waasiciyaa sadrahu laabtiisa qalbigaa laga wadaa lilislaami baa loo waasiciya saas mana islaamkii buu jecel yahay wuu rabaa wuu ku jidbaysan yahay wax walba isagaa kala qaalisan meel fog buu ilaahay uga keenay waa wax la yaable waman yurid ruuxuu doono an yudilahu inuu lumiyana yajcal wuu yeelayaa sadrahu laabtiisa dayiqan mid cidhiidhi ah xarajan oo weliba jiq ah waxba geli karin ayaa laga dhigaya mana qaar badan oo sidan aad arkaysaayo wax walba haddii lagu dul akriyo oo naartii halkan loo soo dhigo oo caqligiisa lala hadlo oo caatifadiisa lala hadlo oo dhinac walba laga soo galo waxba ma gelayaan hala yaabin marka hala yaabin kaasoo kaleeto waa la xidhay qalbigiisaa la cidhiiri geliyo la xidhayo waxbaa loogu talagelin khayr baa loogu talagelin kaanamaa waaba isagoo yasacadu iskorsiinaya ama isfuushiinaya oo isku kallifaya fuulitaanka fi samaai xagga sare samada fuulitaankeeda isagoo isku kalifayo isku dhibayoo kale ayaad moodaa way macna kadalika sidaasoo kale ayuu yajcalu llahu alla u yeelayaa alrijsa qurunka waxaa laga wadaa xumaanta iyo shaydaanka ayuu yeelayaa cala aladiina kuwii dushooda laa yuminuuna aan rumaynin ninkii ilaahay aan rumaynin shaydaan baa lagu sallin qalbigiisana qashin baa la gelin xumaantaana la jeclaysiin saas wey macnaa wa hada kani siraadu rabbika rabbigaa jidkiisii wey qur-aanka la tilmaamaya hada kani siraadu rabbika rabbigaa jidkiisii weeye mustaqiiman xaal uu yahay mid toosan qad fasalnaa waan faahfaahino waan kala dhigdhignay alaayaati aayadihii liqowmin dad baan u kala dhigdhignay yadakaruuna oo waansamay lahum waxaa u sugnaaday qolyaha waansamaya daaru salaami nabadgelyada degmadeediiyo daarteedainii cinda rabbihim rabbigood agtiisa wa huwa isaguna alle weliyuhum weliye amrigoodii wey weliye amrigooda arrintooda ninka gacanta ku hayo bimaa kaanuu ahaanshahooda sababtii yacmaluuna kuwa sameeya bimaa shay sababtii kaanuu ay ahaye yacmaluuna kuwa sameeya ayaa ilahi subxaana wa tacala weligooda ku noqonay ama ay daartaa ku helayaan qur-aankani waa jidkii rabbiye toosnaa jidka rabbiye toosan haddaad maqasho waa islaamnimada iyo qur-aanka w waa jidka aan maalin walba ilahay weydiisanayn ihdina siraada almustaqiim waa qur-aanka jidkaygii toosnaa wa kaa isagoo toosan barbiri subxana wa tacala aayadihii waan kala dhigdhignay dad waan samaya oo caqli wax qaadanaya oo dib isugu noqonaya oo isbedelaya yaan wax u faahfaahinay dadka noocaasee waansamaya ilaan dadka qaar baa waansamin inayna waansamin waxaad ku arkaysaa bulshadan hadda maalan waxa weeye dadkan tafsiirka dhegaysanaya laga soo bilaabo suurat lfaatixa ilaa birabbinaas buu dhegaysanay wax noloshiisa iska bedelayna ma jirto maalintuu birabbinaas la qabsaday faatixada ilaa birabbi nnaas wax xumaana uu samayn jirayna kamuusan tegin wax wanaaga oo uu yani khayr aho waajiba uu ka tegi jirayna muusan bedelin kaasoo kale ma waansamaya ma nin waansamayna dadka ma aha dadka loogu talagalay dadka wax loogu talagalay waxa weeye liqawmin yadakaruuna dad waansamaya wey oo intay dib isu fiiriyaan oo waana qaataan wax iska bedelay saas way macnaa dadkaasi waa dadka ay u sugnaatay nabadgelyada daarteed daarta nabadgelyo waa daarta aakharo jannada wey waa meesha lagu nabadgeli oon dhibaato lahayn oon oon lahayn oon gaajo lahayn oon rafaad lahayn nabadgelyo sababta nabadgelyadaasi keentay waxa weeyaan ayaga ayaa qalloocii bay ka nabadgaleen adduunyadii bay qallooc ka nabadgaleen maadaama qalloocii ay ka nabadgaleen abaalkoodu waa inay daarta nabadgelyada la geeyo wey ninkii jidka qallooca qaadana aakhara in la qalloociyo oo naarta lagu qalloociyo wa hada kani siraadu rabbika rabbigaa jidkiisa way mustaqiiman xaalu yahay mid toosan oon qallooc lahayn qad fasalnaa waan kala bixbixinay alaayaati aayadihii liqowmin dad baan u kala bixbixinay yadakaruuna oo waansamay lahum waxaa u sugnaaday qowmka waansamaya oo qalbiga jilicsan daaru salaami nabadgelyada daarteedii bay leeyihi cinda rabbihim rabbigood agtiisay ku leeyihiin waa jannade wal huwa isaguna alle weliyuhum weliye amrigooda wey ka u hiiliyo wey bimaa shay sababtiibuu weligooda ku yahay kaanuu ay ahayen yacmaluuna kuwa sameeya hada wabilahi towfiq wsala allah waslam cala nabiyina mxamedi wala alih wasabi waslm